asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kulan wacan dhammaantiin dhegeystayaal gobolbaa joogtaan iyo si walbaadnoo maqleysaan star f m codka gobolka waqooyi berihii aad nagala socotaan waxaad ku soo dhawaataan waa barnaamijka hogaanka gaar ahaan xubinta wargeysada alaba subax walba oo isniin ilaa jimco ayaa si toos ah uga maqashaan warbaahinta star taaradu waxay ku beegan tahay labaatanka bisha labaad ee februaayo sanadku waa labadu kun saddex iyo labaatanka waana subaxnimo arbaca dhegeystayaal anigu waa musac ismaaciil iyo adiin akhrin doonaa xubinta wargeysyada kadib waxaynoo xugi doonaa qeybtii subax wanaagsan ee dhegeystayaasha waxaan u eegi doonaa qaar ka mid a wargeysyada ka soo baxa dalka si gaara wargeysyada kalea daily nation iyo weliba the standard iyo waxyaabaha ugu waaweyn uguna xiisaha badan ee subaxni ay daabacayaan wargeyska daily nation ayaanu ku hormaraynaa dhegeystayaal bogga ugu hore wargeyskaasi waa halkaasi uu ku qorayaa arrimaha la xiriira ee dib weegis lagu samayn doono waa dhankaasi iyo deegaan baarlamaaneedyada xuduudahooda dhegeystayaal laakiinse arrimahan ayaa waxa uu leeyahay waxaa iminka ka jira khilaaf iyo weliba buuq bogga afraad ee wargeyska ayuu warbixintaasi ku qorayaa waxaana uu soo qaatay sawirka madaxii hore ama guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka ee i b c mr ufula jibukati oo soo qaatay wuxuu leeyahay kadib markii laga soo tago arrimaha la xiriira doorashooyinka waxaa kale ee ugu weyn ee markaasi dalkan kenya uu wajihi doono ayaa waxay tahay dib weegista lagu samayn doono dhankaasi iyo xuduudaha ismaamulada iyo weliba deegaanada kala duwan arrintanna waxa uu leeyahay imika istaagtay kadib markii uu wakhtigooda ka dhammaaday guddigii doorashooyinka taasi oo sidoo kale hadda meesha ka saaraysa sidoo kalena bannaanka keenaysa ayuu leeyahay wargeysku waa dabcan waa warbixin ay weliba documento aad iyo aad markaasi u culus oo waxaa loo yaqaana crucial iyo sidoo kale waxa uu yeerayo waa dagaal ka dhex qari doono xubnaha siyaasadda si gaara xisbiyada kala duwan ama labada garab ee iyagu muxaafadka iyo mucaaradka taasi oo la xidhiira waa dib weegista lagu sameyn doono dhankaasi iyo xuduudaha dhegeystayaal waxaa laleeyahay arrintan ayaa waxaa looga baahan yahay in dalka laga sameeyo si markaasi waa dib weegiste si loo xaqiijiyo deegaanada kala duwan ama deegaan baarlamaaneedyada constituenska loo yaqaano si loo ogaado tirada dadka iyagu halkaasi ku nool iyo deegaan baarlamaaneedyada markaasi iyagu la kala jarayo dhegeystayaal haddii ay tiradoodu badan tahay in markaasi deegaan baarlamaaneedkaasi ama mid markaasi kale lagu daro si ay laba u noqdaan oo laba xildhibaan ama waxyaalo la mid a halkaasi ay u helaan sidoo kalena qoondo lacageed ama dhaqaale ay u helaan laakiinse waxaa laleeyahay sidoo kale waxaa jira qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo weliba dadka iyagu ku dooday waxaa loo yaqaan one man one shilling dabcan waana tirada markaasi la xiriirta tirada dadka in si markaasi loo siiyo dhaqaalaha iyadoo aan la eegin dhulka ama baaxadda dhulka laakiinse la eegayo cadadka iyo tirada dadka halkaasi ku nool ayaa markaasi ololahaasi waan ogsoonahay mar badan in halkaasi ay ka socdeen si gaar ah deegaanada markaasi iyagu ay ku badan yihiin dadka laakiinse waxaan leeyahay arrimahan ayaa la sameeyaa sideed ilaa laba iyo toban sano kadib waa mar walba sida markaasi dastuurka uu qorayo farqadiisa siddeetan iyo sagaalaad dhegeystayaal isagoo markaasi leeyahay waa in markaasi guddigu doorashooyinku ay howlahaasi sameeyaan laakiin haddana waxaa leeyahay waa in howlahan ay dhacaan ama arrimahan la sameeyo laba iyo toban bilood ka hor doorashada guud ee dalka laakiin xilligaasi guddiga doorashooyinku arrimahaasi ma aysan sameynaya leeyahay haddana hawshoodu waa ay dhammaatay oo guddi cusub ayaa booskoodu geli doona ama qabsan doona uu madaxweynuhu soo xaysiiyey waana arrinta imika la isku qaban doono sida wargeeska uu sheegayo bogga saddexaad ee wargeeska daily nation halkaasi waxaa ku qoran in madaxa waa madaxa markaasi d c i amiin uu sheegayo amiin maxamed uu isagu sheegayo in mid ka mid a shaqaalihii ka tirsanayd waaxda qaran ee caymiska caafimaadka n h i f oo iyadu dhowaan la toogtay waxa uu leeyahay dabcan ma ahan wax markaasi meel fog laga soo tuuray ayuu leeyahay laakiinse waa waxaa lagu dila yidhi bastoolad meel looga soo tuuray sida ay muujinayaan baaritaanadii dhowaan la sameeyey dhegeystayaal iyada oo isagoo markaasi uu waraysi siiyey wargeyska nation ayaa arrimahaasi uu ka hadlayaa master amiin waxaana uu markaasi leeyahay howluhu baaritaanadu markaasi waa ay sii socon doonaan haddii aanu eegno bogga shanaad ee wargeyska waxaa halkaasi ku qoran raila odinga oo isagu markaasi ku eedeynaya xukuumadda madaxweyne william ruuto sidoo kalena oga digay in markaasi waxa uu ugu yeeray ethnically balkanized yacni in dalkan uu noqdo mid markaasi qabaa'il iyo waxyaaba la mid a halkaasi ku dheehan oo laiskugu markaasi hanjabo waxaana uu leeyahay kadib markii madaxweynaha iyo weliba xukuumadda kenya kwanza ay dhowaan magacaabis kala duwan ay sameeyeen si gaara midda waa wasiirada iyo midda xogayaasha joogtada ee wasaaradaha kala duwan iyo sidoo kale kuwa loo magacaabayo xafiisyada dowladdaba dhammaantood waxa uu leeyahay waxaa loo magacaabay waa qowmiyado kooban si gaara wuxuu leeyahay waxa uu ruto bartilmaameysanayaa sidoo kalene uu meesha ay ka saarayaan isaga iyo ku-xigeenkiisa rigaadi gashagwa waa qowmiyadaha aan u codeynin ama gobolada markaasi aan u codeynin waxa keliya eena shaqada siinayaan waa meelaha loogu codeeyey iyo qowmiyadaha ka soo jeedaan waa sida hadalka u dhige waxaana uu leeyahay arrintaasi waanu la dagaali doonaa waana arrin aan markaasi ay tahay in laga hortegayuu leeyahay wuxuuna oga digayaa shaqooyinka kale ee soo socda in sidaasi si la mid ah uu sameeyo william ruto wallow u aqoonsanayn madaxweyne sida uu sheegaya haddana waxuu leeyahay waxyaabaa markaasi uu magacaabayo waa inay isku dheelitirnaadaan isagoo tusaalooyin kala duwan u soo qaadanaya bogga lixaad ee wargeyska daily nation aynu taagno halkaasi waxa uu soo qaatay sawirka raila odinga waxaana uu leeyahay azimio la umoja one kenya ayaa maalinkii shalay aheyd waxaa markaasi ay la kulmeen dhabarjab kadib markii guddiga markaasi senat guddiga markaasi isagu markaasi u qaabilsan waa xisbiyada dhanka iyo in ay ka shaqeeyaan dhibaatooyinka iyo weliba khilaafyada kala duwan ee loo yaqaano political parties dispute tribunal ayaa waxaa leeyahay dabcan waxaa guddigaasi uu maalinkii shalay aheyd meesha si kumeel gaara uga saaray isbedeladii lagu sameeyey hogaanka senatka ee isbahaysiga si azimio laomoja arrintan ayaanu ugu soo nahay kadib markii minority wip laga qaaday faadumo dulowa senatarka isioloe oo markaasi lagu bedelay ninka lagu magacaabo ladama olekina oo ah senatarka narok laakiin si kal hore waxaa dhacday in afhayeenka oo xilligaasi kursiga ku fadhiyey waa ku-xigeenka afhayeenka kathure murungi iyo weliba ninka afhayeenka senatka ah emerson jeffer kingi ay iska dhagatireen sidoo kalena ay iska diideen inay si toosa markaasi u shaaciyaan isbedeladan uu hogaanka lagu sameeyey azimiyo iyadoo senatarada ka tirsan isbaysigaasi ay marar kala duwan booq ka rideen gudaha aqalka laakiinse hadda waxaa la leeyahay guddigaasi tribunalka loo yaqaano isagu markaasi xalliya khilaafaadka ka dhex taagan xisbiyada ayaa wuxuu leeyahay waa in aanu sugnaa go-aanka maxkamadda kadib markii ay dacwad ka dhan arrintan ay uga soo horjeedo maxkamadda u gudbisay senator dulo faaduma dulo oo iyadu ka tirsan xisbiga jubbalee waana wuxuu leeyahay dhabarjabka leh oo ay la kulmayaan kooxda azimio laomoja ayna kala kulmayaan guddigaasi xalinta khilaafaadka waayahay bogga toddobaad ee wargeyska daily nation aynu tagno halkaasi waxaa ku qoran in ganacsatada dalkani kenya ay ka faa'idi doonaan lacag gaaraysa boqol iyo soddon bilyan oo shilin taasi oo markaa iminka uu ku dhawaaqay european investment bank bangii maalgelinta ee markaasi yurub dhegeystayaal ee e i b loo yaqaano taasi oo uu ku maalgelinayo bariga africa iyadoo sidoo kale waxaa leeyahay maalinkii shalay ee dowladdu sheegtay inay markaasi waxyaabo badan ka qaban doonto howlaha waa maalgelinta ganacsiyada yaryar iyo waxa ay ugu yeereen bottom up economic plan dhegeystayaal isla bogga toddobaad waxaa halkaasi ku qoran in dowladdu markaasi ay qorsheynayso in shan boqol iyo siddeetan kun oo taan oo markaasi agabiyo aasaasi ah haddii aan la cunnay waxyaaba la mid ah dalka dibaddiisa laga keeni doono arrintan iyo waxaa leeyahay middan waxay noqonaysaa mid a markaasi waxyaaba canshuuro waxyaaba la mid ah aan soo mari doonin loogana gol leeyahay in lagu yareeyo qiimaha maciishadda ama nolosha oo aadka markaasi u sareeya dhegeystayaal waxaana ay leeyihiin badeecooyinkan waxay noqon doonaan kuwa aan markaasi aan laga qaadi doonin k r n ay mari doonin sidoo kalene waxyaaba canshuuri waxyaaba lamid halkaasi aysan mari doonin laakiin se arrintan ayaa kusoo hadaysa iyadoo shalay xitaa aan ogsoonnahay in qaar ka mid ah waa koox uu hogaaminayo ninka markaasi majaajileystaha eric omondi uu baarlamaanka halkaasi ay ka hordhigeen dibadbax ay uga soo horjeedeen qiimaha nolosha oo aad u sarreeya dhegeystayaal kadibna xabsiga loo tahabay haddii aanu eegno boga saddeedaad halkaasi uu ku qorayaa dhegeystayaal in dhowaan baaritaano ay sameeyeen ama ay sameysay waa warbaahinta b b c b b c africa i kuwa loo yaqaano oo sameeya iyagu baaritaanada qotada dheer investigative journalismka dhegeystayaal ayaa waxa ay bannaanka ku keeneen qaar ka mid a shirkadaha ka shaqeeya dhankaasi iyo caleynta shaaha ee dalkani kenya iyo shaqaalahooda in markaasi ay sameeyaan ma dhibaatooyin kala duwan ay ku hayaan dumarka si gaara kuwa shaqooyinka usoo raadsada ayna ku qasbaan in markaasi sida waa baaritaanka ku cadba inay la seexdaan ka hor intaa aysan shaqooyinkaasi siinin laakiin hadda wargeeska sida uu qorayo sida shirkadda james finley kenya oo iyadu kamid oo ka mid ah mid ka mid ah baaritaanada shirkadaha lagu sameeyey waxay sheegayaan in shakhsiyaadkaasi iyagu labannaanka la keenay hadda shaqada laga tiray shaqada laga tiraya dhegeystayaal sidaa ay markaasi sheegayaan sidoo kale waxaa iyaduna shirkadda waa shirkadda markaasi shirkado kale oo iyaguna qeyb ka ah oo baaritaanadaasi lagu sameeyey ayaa qeyb ka ah kuwa iyaguna sheegay inay halkaasi ka tireen shaqada waa shakhsiyaadka iyagu lagu eedeeyey dhibaatooyinka inay u geysteen dumarka boga labayo tobnaad wargeyska daily nation waxaa ku qoran in ilaa iyo soddon iyo saddex kun oo guryo ah cusub ay dowladda ismaamulka nairobi ay dhisi doonto guryahaasi oo loogu talagalay in qiimo markaasi aad iyo aad u hooseeyo ay marka ay qiimo aad iyo aad u hooseeyo ay ku degaan dadka waa sida wargeyska uu qoraya boga ugu dambene waxaa halkaasi ugu qoran in guddiga markaasi arrimaha gunooyinka ee s r c loo yaqaano dhegeystayaal ama mushaaraadka iyo gunooyinka ee salaris and renumeration commission s r c uu iminka soo jeedinayo in meesha laga saari doono nooc ka mid ah gunooyinka ee la siiyo shaqaalaha dowladda arrintan ayaa durbadii waxaa ka hor imaaday aan leeyahay dhakhaatiirta qareennada dhegeystayaal ayaa ka hor imaaday dhakhaatiirta iyo weliba qareennada sida wargeeska uu qorayo hadda waxaan leeyahay waxaa jira ilaa iyo laba boqol afartan iyo toddoba nooc oo gunooyin oo la siiyo shaqaalaha dowladda laakiinse dakhaatiirta iyagu sida markaasi kuwa sare ee joob gurubkoodu aad u sarreeyo ama mushaaraadka fiican qaata waxaa leeyahay waxaa la siiyaa dabcan waa gunooyinkaasi iyagu ilaa iyo lixdan kun ah waa midka hadda laga jari doonee ee ay markaasi ka soo horjeedaan bal aanu eeganoo the standard waxyaabaha uu qorayo subaxan bogga ugu hore waxaa halkaasi uu ku qorayaa waa arrimaha la xidhiira madaxweynaha dalka william ruuto iyo weliba magacaabida uu sameyn doono si gaara waa xogayaasha markaasi c s ka loo yaqaano chief administrative secretary dhegeystayaal oo dhowaan ee maxkamaddu ogolaatay in lasoo magacaabo haddana waxaa leeyahay shakhsiyaad markaasi aad u tiro badan ilaa ay laba boqol labaatan iyo afar ayaa shortlisting waxaa loo yaqaano ama iyagu magacyadoodu markaasi lasoo gudbiyey sidoo kalena waxaa leeyahay madaxweynaha ee arrintan waxay ku noqon doontaa mid markaasi madax xanuun iyo jahwareer ku rida maadaama ay noqon doonto in uu abaalguro shakhsiyaadkii la soo shaqeeyey sidoo kalena uu isku dheeli tiro deegaanada iyo weliba ismaamulada kala duwan iyo gobolada xitaa iyo qowmiyadahaba sidoo kale waa magacaabida jogooyinkaasi kala duwan sababtuna waxay tahay in xitaa rail odinga hadda warbixinta sidaan kusoo sheegnayba uu isaguna uu ka qaylinaya arrintaasi uu leeyahay siyaabo kala duwan oo aan habboonayn ee arrimahaasi lagu qabtaa ama markaasi lagu sameeyaa ayuu leeyahay dhegeystayaal waxaana shakhsiyaadka kasoo muuqday liiskaasi ka mid ah barsabyaal hore oo xilka ka degay gafanayaal xildhibaano hore sidoo kale waxaa ka mid ah senataro hore sidoo kale waxaa ka mid ah wakiilada deegaanada ama women rebyaal hore dhammaantood ayaa markaasi qeyb ka ah haddii aan eegno dhegeystayaal dhankaasi iyo bogga lixaad waxaa leeyahay xisbiga jubli oo markaasi godoomiyey madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta waxaana leeyahay hadda wuxuu xisbigu isku bedelay iyo shakhsiyaadkii uhuru taageerayey kuwa hadda si bareera marka u daleeceeya isaga waana wuxuu leeyahay dabcan isagu ayaa qayb ka ah ay leeyihiin in xisbiga jubli uu dhinto sida sabina jege oo kale ay sheegayso waxay leeyihiin uhuru waa dhibaatada halkal iska soo galay isagu weeye ay leeyihiin dabcan waana waxyaabaha markaasi dabcan iyagu ugu waaweyn laakiin boga tobanaadna waxaa qayb ka ah in dalkani ama dowladda dalka ay markaasi kala shaqeyn doonto midda wadanka maraykanka arrimaha la xiriira dhaca iyo xatooyada iyo weliba burcadda laga ciribtirayo shanta ismaamul dhegeystayaal iyagu hadda nogsoonnaha in halkaasi howlgalla military ay ka socdaan waxaan leeyahay sirdoonka iyo weliba arrimahaasi as ka kaashan doonaan iyo dowladda maraykanka ay xukuumaddu ka kaashan doontaa sidii loo ciribtiri lahaa arrimaha bandidka ama waxyaabaha la xiriira dhaca xoolaha iyo weliba dilalka maacno darada waa qaar ka mid a warbixinada ugu waaweyn dhegeystayaal ay kala qorayeen wargeysyada daily nation iyo weliba the standard oo subaxan aanu eegeynay bal daqiiqadaha inoo harsan dhanka ayaa dhegeystayaashaan u weecanaynaa si inula wadaagaan goobaha ay ku sugan yihiin iyo cawaberiga subaxan sidee looga baristay halkaasi naga soo wac eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha ugu horaan siiyo star f m hallow hallow star f m waa ka xumahay dhegeystahaasi qadka ayaa ka hiiliyey markale dib usoo beegso star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa ku salaamay muscab ismaaciil waa cumar akhyaar oo jooga magaalada mandhara cumar waan kaa qaaday soo dhow
alxamdulilah si wacanoo wanaagsan aan u waaberisanay ilaahay nabadgelyo waana sii jawooda aad ayaan u daran yahay haye waa loo dareeray wax walba waxawaay ganacsiga waxbarashada alxamdulilah nabadgelyo aan kusoo kacnay waa tahay marka idaacadda maqalkeedana okay waayo dhagaystayaalka waa salaamayaa adiga iyo saaxiibka yuusuf bakad iyo maxamuud daahir dhaqane iyo axmed dimbil oo kasoo hadla isliya dhammaan waan salaamayaa saaxib kulligeen subaxda in wacnaa shukran subax la mid ah cumar star f m hallow
halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
alxamdulilah waan fiicana gaars baan ku barnaa magacaaga
maxamed mawlid haye haye maxamed
bowlmadiina baan ku barnay nabad iyo dareen la-aan haye
waan ka fiicana seet maasha allah aad baan u can anaguna halkan nairobi saaxib
haye Waa kaas.
waxaa laga hadlaya saa waayahay subax wanaagsan ayaanu ku guda jirnaa dabcan waa mahadsan tahay star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma magacayga maxmed cabdulahi barquuqe maxamed waan kusoo dhaweynaynaa barquuqay subaxan subaxan saaka barquuqe bar waa dan nabad si ilaahay u talagalay wax kasta ku kala socdaan haye
dukaamada waa la furtay iskuuladii dugsigii wixii dhan waa la aaday waa laleeyahay wax dhan ma jiro jilaal iyo kulayl mogta aan ilaahu naga soo bixi baan leenahay mhm hadalhayntana waa dee waa duqor rayla oo xaggana ma aqoonsin xaggana shaqaalaha uu kala qaybinaya uu leeyahay ninka du asoo dhan inuu aqoonsanaaday inuu kala dhex galaan dala ma laha duqrayla waxaa leeyahay banaanka niyaw mar aad baa mahadsan tahay waan ku salaamaya thank you star f m hallow
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
ما شاء الله السلام عليكم سلام منديرة haye xaliima mandheera iyo subaxan
والله نحرس إلهي أنقمنا الحمد الشكر أنا كعاصية موغي إلهي نمنا أبا أغو mhm
نحرس إلهي الله نسية والله واغي بريد دينا أصل الدكنين المرأة الله نوكل ديرين لنا هاي mhm
الحمد لله حد ما عندنا دي إلهي دا وحي بمقايل لقوة حيرين إنا مدح داين كدا هوستود كو أينا جعلنا دا إلهي كهلنا waa tahay aad baa mahadsan tahay in gurina la siiyo in shaqana la siiyo waxa ka dhexeeya maga ayagana ilaahay xilkaa la qaadan leeyahay caafimaadna allahna siiyo waa tahay amiin aad baa mahadsan tahay xaliima star f m hallow
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa maclimo xagar dheeray ma garatid macalimu soo dhow xaga dheeray subaxan malaa'ikatul raxma waalidkaada ha u dhawaato aabba macaan ilaah baa mahadle baabuurtii ardaydii xoolihii waa laisdhex marahaa ma garatid mm alla barwaaqa weynaa ilaahay nimcadiis lama soo koobi karo ilaahay ha noo ziyaadayo intii bugtay allah caafiyo ma garatid aamiin intii dhimata allahu naxariiso intii noolna allah kaalmo na siiyo ilaahoyaa colka nabad allah noogu bedelo assalaamu calaykum wacalaykum asalaam shukran macalimu hagardheera star f m hallow
allo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu basab ismaaciil subax wanaagsan waa maxamuud daahir dhaqane subax lamida maxamuud soo dhow
alxamdulilah waa dhow ilaahay maada intaan uunu nabadan ku baarsane mhm ilaahay un baan leenahay abaara iyo dhibaatada naga qaad haya haya
marka dhegeystayaalka oo dhan saaxiibka maraqyaar iyo wardheer iyo waxaan leeyahay subax wanaagsan iyo Mhm.
tiin etoobiya
Mhm.
marka xigto hadalaayaga ugu weyn waxaa weye meejan iyo qoraxdii aada u kulul iyo haweenkii caanaha gadanayeen oo meel afiican oo hadda caanaha ay ku gataan ay leheen Mhm.
marka madaxda waxaan dhihi lahaynaa kuleelka jiro iyo dhibaatada iyo dantaas ku khasabta dadka inuu caana gadaan haweenka ay jidka agtiisa fadhiyaan sax marka suuq la dhisa baa jire oo dowladdan dowladda ka horreysay mbiyuu hore sameeyey marka suuq in loo furo oo isku habeeyo oo haweenka la geeyo sidaasaan madaxda fariintaasaan u fari lahaa kulli way dhegeysanayaan idaacadda meel kasta Mhm.
mbiga cusuban iyo mcga masalani ward waxaan leeyahay haweenka meesha ha laga qaado arrintaas ha la gudagalo haweenka Shukran.
aad baa urufaadsan yahay orax qurul baa jirtaa waa mahadsantahay marka dhegeystayaal oo dhanna meel ay joogaan waxaan leeyahay subax wanaagsan adigana shaqada ku wacan aad baa mahadsan tahay maxamuud star f m hallow halo salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
magac baa ku salaama bashka xaji xaga dheere bashka waa kaa qaaday soo dhow alxamdulilah no ilaahay nabadan ugu soo kaasiciyey Mm.
aad iyo aad baa loo fiicanyahay maasha allah jawi macaan oo qabow laakiin yahow tafsiirki iyo b b c da viyooda naga go-an tahay ilaa laba bilood ku dhowaada waa tahay aad baan ga xunnahay dabcan waa ka shaqayn doonaa haya waan isalaam insha allah iyo dhegeystayaasha dhammaan subax wanaagsan barqa maaha ni wacan hadda waqti insha allah aad baa mahadsan tahay shukran star f m hallow
salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma maxamed tabane gaarisaa dhika buri haye maxamed gaadhisay subaxan maasha allah saaxib aad baan barwaaqaysanahay Mm.
anag cabashadayna u weyn aan cabanayno oo dadkii bulshadii cawaad ka yarhay oo aan kuu sheegay waxaa way oon haye
qof baa magaalada dhexdeed dhika buri xaafada dhaho oon ugu baktiya dilada lama beensanayo Mm.
marka saaxib dhegeystayaasha dhammaan waxaan leeyahay barwaaqo iyo caafimaad aan ii rajayn adna aad baan ku salaamay saaxib aad baa mahadsan tahay shukran star f m hallow
ka baxsan guriga waadmata waan ku salaamay waa kaa qaaday soo dhow saaxiib saanguri subaxan
waan dhownahay walaal alxamdulilah arrimaas ilaahay u talagalay kula socdaane Mm.
ma calacali karno adduun oo dhan baa iridaha noo yel yaalla ma garatay hagaag
waan fiicannahay ilaahu baan leenahay nabadii ilahay nuu soo kiciy nabadgelyana aan haysano alxamdulilah waan muraadaysan walaal Mm, sax
waan ku salaamo waan ku salaamo walaal aad baa mahadsan tahay m m shabax dhankaas saanguur star f m hallow
halo masaab ismaaciil
soo dhow saaxiib magacaaga halkaad inay soo wacayso
walaal waxaan kaa soo wacayaa gaarisa haye magacaaga
cabdullaahi bay dhaha waayahay cabdulaahi gaarisi subaxan
nabad baa lagu waa bariisa gaarisa ruuxan Aha.
jabigu waa degan yahay haye
inkastoo abaar iyo kuleel kuleel yar oo dheer saas baa jiraa Mm.
abaarta allah na soo bixiyaan laayimahay ma garat waa tahay
adiga iyo dhegaystayaasha meel walba ay joogaanna subaxa nin wacnaadan midhihay su- subax la mid ah saaxiib maasanid star f m hallow hallow dhegeyste waa ka xumahay qadka ayuu dhex hurday waan ka gudbaya star f m hallow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
masaas ismaaciil waa xuseen faliir xuseen soo dhow xagar jireer sidee u yahay subaxan
xagaar jareer walaalow waa lagu fiican yahay alxamdu alsiisi almulki rabbi alcaalamiin hadda jawiga wuu degan yahay ismulki waa loo kacay bisi qur-aan waa loo kacay
haye haye xamaalki waa loo kacay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin xaafadda shanaad baan sii maraya reerahan babaridinaya hadda haa waa la wacan yahay dhammaan
dhammaan waa la wacan yahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin Aad.
hadda inta ku xiran iyo iniga waa ina salaamay aad baa mahadsan tahay waanu kaa qadnay star f m hallow hallow dhegeyste waa ka gudbayaa mar kale qadka ayuu dhex hurday dhegeystayaasha kale star f m hallow raadiyaa ka dheerow fadlan soo dhow
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku salaamay waa cabdiqaadir cumar oo khasa waaye barquuqa cabdi waa kaa qaaday barquuqa ee subaxan
ilaahay baa mahadle waa fiicanahay ilaahu baan leenahay amal iyo diirama ogi aad baan wanaagsannahay abaaraha ilaahu naga soo bixi baan lahay muslimiinta meelo joogta ilaahu gargaar baan leenahay Mm,
waana salaamadtihiin dhammaan adigana maxaan ku leeyahay maalin wacan oo wanaagsan maxaana salaamayaa maxamed دا maxamuud daahir maskalaani waa ku salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام شكرا ستار اف ام هلو
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة raadiyaa ka dheero fadlan magacaaga inoo sheeg
nuur ojo balambala balanbalaa sidee luu yahay nuur
aad iyo aad baa loo ladan yahay haye
nabad baa lagu waabariistay mhm abaaro oo qaba abaaro u baanaya hayaan waa iska ladan aad iyo aad baa u fiicannahay nabad baa la qabaa waa Nabad baa tahay u fiican. Reerkii.
waa fiican anaguna maasha allah saaxiib aad baan idin salaamaynaa reer balanbala
insha allah waan fiicannahay anagana thank you dhegeysti ugu dambeeyey ayuu ahaa saaxiibkaasi naga soo wacay balanbala ay fursaddan u siino qaybtii ugu dambeysay ama dhankaasi iyo subax wanaagsan waad mahadsantihiin dhegeystayaal eh, inaad dhegeysataan xubinta wargeystayaal sidoo kale soo maqasheen anigu waa masac ismaaciil ayda- ayaa idiin akhrinayay
waa hagaagi dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad dhegeysanaysaan dhegeysan dhammaantiina subax wanaagsan taarikhda saaka waxay ku beegan tahay labaiy labaatanka bisha labaad ee februaayo sanada labada kun saddex iyo labaatanka waa maalin arbaca dhegeystan xaaladaha guud ee wadanka ayaan barnaamijka diyaaradda ku saaran dhegeystayaal barnaamijka waxaa sii wada jira haalaba halkan inigu daadiya yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil qaybaha dambe barnaamijka dhegeystayaal maxamed sheekh haruura ayaa dabcan nagu soo beeri doona oo aan markaas sugayna si aan xaaladaha iyo weliba waxyaalaha hadda ee taagan ee xaalada wadanka wax badan nooga weydina dhegeysta hadday inoo suurtagasho ilaa idinkiisa insha allah wargeyska dabcan een, waxyaalaha aan saaka diirada ku saari doono mise aan faahfaahin kaga bixin doono dhegeystayaal intaanan martida ay dabcan inoo imaanin muscab een, waxaa dabcan hadda jirtaa ee aada loo hadalhayaa ee, sidoo kalena een, waxyaalo fara badan ee soo dabatir ama is- isdabatirayaan ay ka mid tahay waxyaala hadda lagu dhaliinayo madaxweynaha ee dalka hadda xilka haya ee ruto ee sida uu ku dhaliilayo ee ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga oo weli markaasi isqabqabsigooda iyo hadaladooda weli aansan dhammaanin xitaa haddii doorashada laga soo baxay waxa uu leeyahay waxaa markaasi hadda wadanka uu noqonaya wadan markaasi qabaayil gooni ah uu ah dhegeysta waa siduu hadalka raila asaga muscabow oo u dhigayo wuxuu hadalkan dabcan ula jeedaa kadib een, waxyaalo fara badan oo soo baxeen ama qandaraasyo soo baxeen mise shaqooyin soo baxeen hadday tahay wasaaradaha eh, hadday tahay een, xogayaasha joogtada iyo sidoo hadday tahay eh, kooxda markaas administrativeka een, eh, ama kaaska waxaa loo yaqaana dhegeystayaal oo ama chief administrative waxaa loo yaqaana muscabow waxa uu hadda raila uu aada ugu dhaliilaya ku tilmaamay uu leeyahay waxuu dabcan ninkaas uu yahay nin aan markaasi xilkan ku habbooneyn sidoo kalena aan ka ha- wadanka ku hagi karin wadada saxda ah keliya laakiin hadda uu kala ququbayo mise uu kala gegeynayo eh, dadka markaasi dhammaan u wada siman wadanka as- dabcan waa sidoo asaga hadalku dhigaya oo ula jeedo in cid waliba markaasi shaqadaas ay qaban karto kuwa markaasi eh, takhasuska markaasi gooni u ah wuxuu leeyahay raila odinga waxaa hadda xukuumadiisa lagu arkay shakhsiyaad aan markaas aan ku habbooneyn shakhsiyaad markaas aan u qalmin xilalka hadday tahay wasaaradaha een, wa- wasiiradaha ama was- hadday tahay wasaaradaha iyo hadday tahay xogayaasha joogtada iyo weliba kuwa hadda ee markaas hadda ayagana lasoo sh- eh, lisgareeyey ama lasoo eh, shood lisgareeyey ee ah kaas ayagana waxa uu hadda raila ku tilmaamaya in ay ah, ah, xukuumadda eh, ka habbooneed in ay isku dheelitirto sidoo kalena ay soo qaadato deegaanaha deegaan waliba loo fiiriyo shakhsiyaadka markaasi ku habboon iyo xilalka markaasi qabanaya laakiin hadda wuxuu leeyahay waxay horboodayaan arrimo markaas aan munaasab ku ahayn isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale dowladda gudaheeda iyo sidoo kale xitaa markii loo fiiriyo deegaanada markaasi asaga xitaa aan laga soo doorin sida tusaale usoo qaatay gobolka markaasi yanza iyo gobollo qaar ee markaasi ukambani ay kamid yihiin ayuu tusaale usoo qaatay een muscabo markaad fiiriso waxa uu ka hadlayo hogaamiyaasha ama hogaamiyahan ayaa aada u dhaliilay sidoo kalena ku sheegay inuu eh, dabcan qowmiyada qaar uu hor ordayo madaxweynaha waxaa sidoo kale kamid ah qowmiyadaha markaa u fiiriso ama goobaha markaa tusaale ahaan ee u fiirso bartamaha dalka ayaa kamid ah meelaha hadda eh, ka muuqdo waxaa sidoo kale kamid ah een bartam een Rift Valley.
Rift Valley ayaa kamid ah waxaa sidoo kale kamid ah gobolka waqooyi bari ee north eastern ayaa kamid ah meelaha hadda een u hormuuqdo ama horboodayaan ee xukuumadda ruto in ee, dabcan xogoyihiisa wasaaradaha iyo sidoo kale xogoyihiisa joogtada ah in laga dhex arkay waxaa sidoo kale ee, raila uu sheegay in sidoo kale gobollo qaar xitaa aan weli la fiirinin taasi ayuu sheegayaa ma xukuumadda ayaa markaasi sidaa u fahantay uu leeyahay sida markaas wax loo maamulo mise loo wado mise habka qaabka tactiska mise istraati- istraatijiga qaab qoraal dab- aan qaabka loo shaqaaleysiiyo ayaa markaasi ka maqan ayuu leeyahay waa hadalada iyo weliba halkudhigyada inta badan uu tilmaamayo kuna sheegayo in culeys ay ku keeni karto ama dibdhac xukan ku keeni karto xukuumadda ruto uuna ka codsanayo in markaas arrintan waxuu markaas asaga ka bedelo haddii taasi ay dhacdana uu leeyahay in dhibaato fara badan asaga gacmihiisa uu ku keensanayo wuxuu leeyahay uma qalmo shakhsigan in xilka markaas uu wado sida hadda ku socda socod wuxuu leeyahay hadday sii socoto waxba aan laga qabanin wuxuu leeyahay wadanka dhibaato ayuu gaarsin doonaa heerka hore uu soo maray mid ka daran ayuu hadda mari doonaa ayuu leeyahay yuusuf waa siduu hadalka u dhigay daban Raila Odinga. Mhm.
Ra- raila wuxuu ka hadlayo eh, markaad eegto waa waxa uu yeeray tribalism Mhm.
yacni qabyaaladda Mhm.
waxa uu leeyahay een, haddii sida hadda waxay ku wadaan eh, kooxda kenya kwanza ay ku sii socoto Mhm.
dalka wuxuu isku bedeli doonaa ayuu yidhi mid markaasi si qabiyaaladaysan wax walba mar eh, isha laiskugu fiiqo Aad iyo aad.
shaqo walba arrintan waxay ku soo aadaysaa hadda yuusuf markaa fiiriso een, waxaa lasoo magacaabay wasiiro waxaana lasoo magacaabay xogayaasha joogtada ah hadda waxaa kawaanka saaran waa c a s oo markaasi eh, imika laba boqol afar iyo labaatan qof ayaa maxaa leeyahay shortlisting lagu soo daramay iyagu loo soo xushay in ay ka mid noqdaan shakhsiyaadkan waxaa ugu badan dad iyagu xelal hore soo hayay governors senators M- mps women rep ku- dhammaantood ayaa ugu badan speakers ayaa ku jiro Een, laakiin hadda markaa fiiris waxaa leeyahay labada boqol afar iyo labaatankaasi konton iyo saddex waxay kasoo jeedaan ayaa leeyahay shakhsiyaadka iyagu shortlist lagu soo daray gobolka bartamaha ee gashaagua madaxweyne ku-xigeenku kasoo jeedo Aad iyo aad.
waxaa kusoo xigta ayaa leeyahay gobolkan rift valley oo soddon iyo saddex markaasi qof ay halkaasi kasoo jeedaan nambarka saddexaadna waa gobolka nyanza oo sagaal iyo labaatan qof ay halkaasi kasoo jeedaan nambarka afraadna waa northeastern Aad iyo aad.
gobolka waqooyi bari oo toddoba iyo labaatan qof oo halkaas kasoo jeedo ayaa shortlist lagu daray laakiin hadalka eh, ninka lagu magacaabo raila odinga siduu ku yimid Mhm.
weekendka aan soo dhaafna maalmo ka hor madaxweyne ku-xigeenka kericho ayuu ku sugnaa xafladii uu ku sugnaa waxaana u sheegay in gobolada ama dadka iyagu dowladda soo dhistay iyo dadka ka soo horjeeda isku isku si ay markaasi shaqooyin ku heli dooneen wuxuuna sheegay in isku si loola dhaqmi doonin wuxuu sheegay in dowladdu ay tusaale ugu soo qaatay sida eh, shirkad oo kale shirkaddu wuxuu dhahay dad ayaa maalgeliyo dadna way ka shaqeeyaan marka dadka maalgeliyey iyo dadka kale ee dibadjoogaha isku wax ma helayaan ayuu leeyahay taasoo ula jeedo in gobolada Yacni qaarkood dabcan saamigaa la fiirinaya uu leeyahay saami qaybsiga dowladda Aad iyo aad.
gobolada qaarkood Mhm.
wuxuu leeyahay gobolada kale isku mid ma noqonayaan Mhm.
yacni gobolada u d a soo dhisay iyo gobolka aan soo dhisin isku xili maysaan aad iyo aad arrintaasay aada looga caruuday Mhm.
raila odinga hadalkiisa midaasay daba socotaa dabcan xitaa wargeyska shalay xitaa wuu qorayay muscabow ee, leeyahay dabcan madaxweyne ku-xigeenka wuxuu kala saari layahay ee, shirkadaha iyo sidoo kale xukuumadda ama ee, Iyo shaqadiisa.
dowladda, ee, waxyaalaha ay markaas ay qaba- ay qabato iyo sidoo mashaariicda kala duwan In- in in badan taas d- dabcan aada loogu dheelilayay sidoo kalena aada loo hadalhayay Aad iyo wuxuu leeyahay een, xukuumadda waxay noqotay mid ay iska leeyihiin ee, ruto iyo sidoo kale rigaadi gashagwa waa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxaa sidaas yiri Raila.
eh, raila odinga oo dabcan ula jeeda ba sida halku dhigtay ula jeeda hadallada qaar iyo siday markaas wax u dhigayaan iyo sida maamulada ay u kala wataan laakiin mascow aan dib u laabano een, waxa- dabcan sida hadda sheegaysay eh, bartamaha dalka ayaa u badan waxaa soo raacdaa gobolka rift valley waxaa soo daar- soo- soo raacdaa nyanza waxaa soo raacdaa gobolka waqooyi bari Eh, gobolka waqooyi bari eh, horaan sidan uguma firfircooneen markii loo fiiriyo arrimaha iyo eh, xukuumadaha inta badan laakiin hadda waxaa leeyahay arrimo fara badan ayaa ayaga ama waddooyin fara badan ayaa u furmeen Ayaa- Sure.
dabcan ay doonayaan in xukuumaddu weliba ay ka dhex muuqdaan hadday tahay wasaaradaha hadday tahay xogayaasha joogtada iyo weliba kuwa hadda lasoo magacaabay waxaa hadda waxaa ii sheegaysaa in kaalinta afraad ay ka- ay ka- ay s- ay kaga jiraan ogsoono yuusuf aadna loo hadalhayo baraha bulshada marka aad aragto qaybta twitterka qaybta facebooka waxay aad usoo qorayaan leeyahay maxaa dabcan danaha iyo qorshaha markaas gobolka hadda kaga jira Maxay ruto tahay?
maxay tahay Mhm.
markaa aragto xitaa wa- maahan meel meel- meelaha loo magacaabay soomaalida ama gobolka waqooyi bari maahan xilo siyaasadeed oo keliya aad iyo aad ee parastatal office xafiisyada dabcan dowladda xafiisyadaas ah shaqooyin kala duwan oo waaweyn oo dowladda ah oo dowladda ah Mhm.
ayaa loo magacaabay Mhm.
intuu hadda een, anaga oona yani aanu farfiiqayn Sax.
sidoo kalena aanu yani waxyaalo ee, ay ahayn in aan dadku ishooda kusoo jeedino laakiinse xaqiiqda marka laga hadlo dadka kenyaanka xitaa way hadal hayaan marka Aad ay iyo aad.
yusuf Mm.
waxay leeyihiin een, maxay tahay sababta ka dambeysa in madaxweyne william ruto Mhm.
uu ee, gobolka waqooyi bari soomaalida ama soomaalida ay dhahan iyagu Mhm.
dabcan uu sidaasi xilal kala duwan uu ugu magacaabo waad arkaysay yuusuf een, kadib markuu soo magacaabay wasiirka ee, difaaca een, aamin ayuu u magacaabay een, waa jegada ee, d Waxda- c i Mhm.
ayuu u magaca- Cilmi-baarista.
ayuu u magacaabay sidoo kale waxaa jira xilal kala duduwan oo iyaguna uu soomaalida u magacaabay xiligaasi kadib keen africa oo ka mid ah waxaa sidoo kale ka mid ah kemri oo dabcan senatarkii hore ee wajeer aad iyo aad kabreta waxaa ka mid ah waxda fire am lensons oo isagana qof soomaali markaasi u magacaabay ee waa dhankaasi iyo hubabka kaasha- dabcan shatiyada iyo shatiyada bixiya marka shaqooyin kaloo aad u badanna way jiraan oo uu isagu markaasi magacaabay Ee, sidoo kale markii xogyaasha east joogtada africa isana gabadha bariga africa xildhibaana iyo markaasi qaybka ah sidoo kale ee, xogayaasha joogtada ah p s ka markaa eegto iyaguna qayb ay ka yihiin oo soomaali badan oo gobolka waqooyi beri kasoo jeeda ilaa saddex ayaan filaya Aad iyo aad.
oo saddexda gobol ama ismaamul kasoo kala jeedo ayaa ee, kasoo muuqday halkaasi Aad iyo aad.
marka yuusuf ee, ruto isagu ee, waxaa lagu haysto oo raila uu ku haysto northeastern xitaa maahan ma aha laakiinse isaga, waa wuu gobolka haysto. laakiin bartamaha uu leeyahay sida loo kala badan yahay dhanka bartamaha iyo rift valley xooga saaraya Xooga leeyahay saaraya uu leeyahay.
ayagun baa kala goosanaya uu leeyahay ayagan baa waxay soo soo dabcan soo xayeysiinayaan kadibna ayagan baa kala qaadanaya waa sida asaga hadalka u dhigaya uu leeyahay taasi ma aha mid xukuumad lagu wadi kara taasi waxay tahay mid qabyaalay- qabyaalad ah oo wadanka aan lagu hagi karin laguna wadi karin dhibaatana ku keeni karto xuleysana ku keeni karta dabcan waxaa muscabo aad loo hadalaya sidoo kale een, qarashaadkii lacagaha faraha badan ee wadanka ku baxayso hadda markii laga soo tago wasaarada ee, wasaaradaha iyo sidoo kale xo- xogayaasha joogtada waxaa leeyahay tanna lacaga fara badan bay qaadanayaan la soco oo la mid ah tan xogayaasha joogtada ah waa laga soo horjeeda arrinta yuusuf markaad eegto hadda qareenka een, axmed naasir oo kale waa nin aad iyo aad u taageersan dowladda Ruto, mhm.
laakiin haddana arrintan oo kale wuu kasoo horjeedaa Mhm.
Ee, qoraal uu soo qoray ee, bartiisa twitterka ugu soo qoray wuxuu markaasi ee, uga soo horjeeday howlahan wuxuu leeyahay xilligan oo qiimaha nolosha aad iyo aad uu u sareeyo kacsan.
xilligan dowladda ay leedahay waxaan yareynaynaa qarashaadka yani cut down of eh, government expenses yani in eh, di- safarada dibadda eh, kulamada lacagaha ku baxay waxyaalaha si o dhan ay leedahay dowladda waan yareynaynaa ilaa saddex boqol oo bilyan ay sheegeen inay budgetka doonayaan inay jaraan.
ka jaraan sidee ku suurtagelaysa ay leeyihin haddana in la magacaabo sh- xaf- waa shaqooyinkan yusuf waa shaqa laga maarmi karayaa leeyahay aad iyo aad Waa- dabcan waa laga maarmi karaa laakiin hadda maxkamadda ugu ogolaatay inuu soo mago laakiin waxaa leeyahay waxay soo kordhinaysa malaa leeyahay Laakiin- waxay ee, qaban karaan waxa dabcan ay qabanayaan waxaa qaban karaan leeyahay ee, dadka PS-ka.
magacaada fuli eh, fuli oo mada- ma- madaxda fuli oo arrimaha c o da oo kale Ama f- madaxa eh, een, qa- ku hay-adaha eh, kala duwan ee dowladda iyo weliba xogayaasha joogtada ayaa arrimahan qaban karaan leeyahay kuwana hadda waxay soo kordhinayaan Ma laha.
malaha leeyahay laakiin Qarash un.
xafiis un baa loo raadinaya Iyo qarash.
Waxaa leeyahay inta badan markaa fiiriso artiko- ah, artikoolyada markaas laga qorayo een, waxaa leeyahay waxa uu ku qancinaya madaxweynaha saaxiibadii ugu agdhibaa ee Aad iyo aad.
doorashada ama siyaasadda oo qayb markaasi ka ahaa waa abaalmarin si kala diloo dhigo inta badan waxaa leeyahay waxaa hadda deyrada u saaraya shakhsiyaadka ah, dadka lasoo xulay oo markaasi ka mid ah xildhibaano isugu jira kuwooda hore doorashada ah, kasoo qayb gala sidoo kale aan ku guuleysan ayaa ka mid ah waxaa leeyahay dhammaan wuxuu doonaya inuu ku wada qanciyo ogsoonow muscabow haddii markaasi konton hadda ayaa la leeyahay in laba boqol iyo shan iyo labaatanka eh, hadda lasoo saaray oo la doonayo in turxan bixin lagu sameeyo waxaa laga qaadan karaya laga qaadanaya konton kontonkaasi haddii ay soo baxaan ogsoono haddana shakhsiyaad kale ayaa haddana madaxweynaha shaqo oga baahan ogsoo waxaa leeyahay waxaa haddana shaqooyin kale ayaa sii banaan had- la leeyahay ee ka mid ah Mhm.
s- qofka inuu markaasi safiir haddana u noqdo yuusuf waxaa la isku haysta haddana waxay tahay ee, dabcan shaqooyinkan dadka hadda shortlist lagu soo daray ama dadka hadda loo soo xushay ee, markaasi iyagu ugu dhadhow ugu cadaad waa dad waxaa leeyahay wax soo jijibiyey ama governor soo ahaa ama senator soo ahaa Soo dhamaystay.
ama xildhibaan soo ahaa Aad iyo aad.
ama wameer reeb soo ahaa yacni waa dad siyaasadda soo maray waktigooda soo dhammaystay kuwa toban sano waxaa jira news of governors oo ahaayeen oo haddana xelalkaasii doonayaan marka sida axmed naasir uu sheegay yusuf waa waxyaaba waxay dhaheen laga maarmi karay dad badan ayaa kasoo horjeeda arrintan in markaasi eh, lagu eh, la sameeyo xitaa waxay aaminsan yihiin dadka rayla odinga qudhiisa hadduu ku guuleysan lahaa doorashadii in arrimahan ay dhici lahaayeen oo sidan la sameyn lahaa sababtu iyo maxay aad.
tahay dad Si- badan ayaa weli doonaya dabcan si loo- abaalgud dabcan shakhsiyaadkan loo qanciyo loo qanciyo abaalgud siyaasadeed ama abaalmarin siyaasadeed oo waxbaa markaasi maanta aan diiradda ku saarnay laakiin si qaybta labaad ee barnaamijka dhegeystayaal saan sheegnayba waxaad maqli doontaan waraysigaasi ee karura markaasi inugu soo dhow daqiiqadaha soo socda Ah, saaxiibada kusoo nairobi waxay naga dhegeysanayaan hal ibar shan dhibic sagaal halka kuwa mombaaso ay naga dhegeysanayaan hal ibar saddex dhibic shan gaariso dhadhaab xeryaha qaxootiya tanaarifa masalaani waa sagaashan toddoba dhibic hal halka saaxiibada haba- waa dabcan wajaar iyo habasweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera iyo nabaaxigada dhegeystal sida suuftay beled xawo waa sagaashan toddoba dhibic shan saaxiibada ku sugan isielo iyo sidoo kale meru balambala iyo sidoo kale madogaashi banaaney waxay naga dhegeysanayeen hal ibar laba dhibic saddex dhegeystayaal saaxiibada ku sugan ama naga dhegeysanayeen live streamka ama www star fm co k halkaasaa naga dhegeysan kartaan ga- qaybtaad gacanta midigta ah dhegeysta mise bidixda ayaa halkaasi kala socon kartaan click aad ka siinaysaa kadibna waxaa helaysaa barnaamijka sida tooska u socda hadda saaxiibayaal waxaa dhegeystaan iminkan stuudio halbaad ku sugan maxamuud sheekh kharuura dhegeystayaal oo in badan horaan aad uga barateen ka faallada xaaladaha guud ee wadanka dhegeysanay tan gobolka waqooyberi saa kale dhegeystayaal waxaan diiradda ku saari doonaa xaaladaha wadanka ka taagan iyo qaybka iyo weliba qeybta siyaasadda ee wadanka ee hadda dabcan xaaladka marka leh waa xaalad kale sii horinayso markaad ka had dabcan markaan ka hadlayno waa siyaasadda guud ee dhegeystayaal ay imaanayso raila odinga iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore waa dabcan ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odingae iyo sidoo kale madaxweynaha dalka william ruto iraga adega jagua arrimahaas ayaan dhegeystayaal barnaamijka diiradda ku saari doonaa waxyaalihii ugu dambeeyey ee hadda waddanka markaasi ka taagan bal marka hore garuura subax wanaagsan saaxiib subax wanaagsan walaal dhammaan waan salaameynaa dhegeystayaasha meel kastoo joogaan aad baad umaqsan tahay karuura bal marka hore bal saadaal guud naga sii xaaladda siyaasadda ee hadda markaad aad fiiriso bal sidai hadda wax u socoto
horta mida jirto waxaa waaye wadankii wuxuu soo galay doorasho aad iyo aad oo aada iskugu dhow doorashada waa laga soo baxay waa ku guuleystay madaxweynaha hadda ku fadhiya kursiga docor william ruto oo markaa ciida ah maxaa la dhahaa ka reey madaxweyne marka ciida kursiga ku fadhiy iyo nin uu isagu ugu watay oo raila odinga ah waxay badi ay noqotay in lagu cajiba yacni nin madaxweyne ah oo u ololeynahaya nin kale isagu u wata sidii kursi looga bixiy dabaan cajib waxaa loo jeeda lala yaabo haa waxay noqotay yacni adin waqtiga mataqaanaa moy two thousand and twogi uu uhuru kenyatta uu taageeray okolo aad iyo aad xiisadii okolo ayaa soo noqotay waxaan aragnay madaxweyne kursi ku fadhiyo oo u ololeynahayo nin kale qarash gelinahayo maxaa la dhahaa yani wixii dowladii awoodda dowladda kulli ku bixinahay inuu shicibka ka hor imaado u dhaha maya anaga taladayna talada madaxweynaha maaha inuu dhaha so waana democracyga wadanka waa democracy hadda aada u weynaaday dadka wadanka u dhashay oo kenyaatiga ee dimuqraadiyadda dimuqraadiyada way soo kubacday so markan waxaan ogaanaynaa madaxweynaha hadda maanta ku jiro uhuru maxaa la dhahaa william ruto hadduu beri uu u doonto xil ama ninka ku xiga uu ololeyn doono inay shicibkii ay raaci doonin maxaa yeele shicibka iyoka go-aankooda rabitaankooda rabitaankooda iyo go-aankooda waa go-aan adag ay qaataan wadanka kenyaatiga haa waa tahay marka maxay tahay haddii ay arrintai dhacday hadda laga soo gudbay doorashadii si aad sheegtay laga soo gudbay xilkana sidoo kale ruto hadda uu qaatay maxaa marka loogu qanci layahay oo sidoo kale isku hormaad ama sidoo kale abaabul lagu dhaleecinay xukuumaddiisa ruto ay u bilaabatay horta mida jirto waxaa waaye wadanka laba buu u kala baxaya doorasho markii laga soo baxa laba qayb baa la noqonaya qayb waxay noqonaysaa dowladdi oo marka iyada xukunka haysa qaybta kalena waxay noqonaysaa macaaradka soo qaybta macaaradka markii dowladda ay meesha bilowday oo ay aragtay in nimankan laga rey way qanci waayeen maxkamadda sare oo wadanka ayay aadeen maxkamadda sare go-aana ay soo goysa way fadhiisteen waxay dheen haddii maxkamadda go-aanka ay soo bixis waa inaan xishmayna way xishmeeyeen go-aankii bay qaateen kadib haddana de wax waa siyaasa waa process waa wax soconaya so waxay arkeen markaan maxkamaddii waan xishmaynay waan ka joognay marka hore waa umad raila iyo islaantii maxaa la dhahay ku xigtay mada karwa iyo kalonzo go-aankay qaadanayeen waxay ahayd go-aan maxkamadda la xikmaynayo yacni oo laleeyahay maxkamaddii haddii ay go-aankaas ay gaartay shicibkii ay maxaa yeelay raila waxaa soo dooratay ugu yaraan todoba milyan ama lix milyan oo qof so waa inuu qanci dadka iyakahay uu dhaha oon loo arkin nin maxkamadda ka weyn nin wadanka qallaasa ka ridi rabo in loo arkin waxaa kale oo jirta madaxweynaha isaga u ololeynayay oo dowladda dhammaalo ku soo xiray waa nin xilka hay oo xilka ina wareejiye ahayd so waxaa la sugaya markaan inuu madaxweynaha xilka u wareejiyo wadanka qallaas uu ka dhicin isagii ama macaaradkii aan loo arkin inay dad yacni ka dambeeya dagaal ay yaheen maxaa yeele adduunka dhammaal ay ku fiirsanahay tii ayadeed wuu ka soo baxay si fiican ugu soo baxay raa'ila hadda waxaa la joogaa wakhtigii markaan asaga iyo xisbigiisii ay isbahaysan lahaayeen macaaradnimadii ay bilaaban lahaayeen oo dowladda ay ka hor imaadan lahayeen midna hadda ay leeyihiin waxaa waaye ay ku hadlayaan hal shay ay ku hadlayaan inay mudaaharaan inay socdaan inay dowladda ay cambaareeyaan sharci waa waa ogol yahay shaqada macaaradkan taas waay laakiin midda ay nimankan ku dhegan yihiin oy ku hadleeyeen waxa waaye waxay leeyihiin madaxweynihii ma aqoonsanin korihii waa naga xaday arrinta iyadeed waxaa u malaynaa maxkamadda sare ayay ku soo dhammaatay soo maanta inay dib ugu noqdaan ayaa markaan xu- aan u arkayna inay qalad ay tahay laakiin inta kale oo ay suubinahayaan mudaharaadka ay sheegayaan ee waxay ka hadlayaan waa jiraan hadda haddii aad fiirisid waddanka haddaad fiirisid arrimaha oo yacni cuntada kor ay u kacday saliiddii kor ay u kacday qarashka dhammaale oo yacni nolosha maalmeed kor ayuu u kacay waa maciishadii ha maciishadii waa arrimo loo baahan yahay inay ka hadlaan waa arrimo in loo ha- loo baahan yahay inay mudaharaad ka subiyaan balse midda ay ku dhegan yihiin oo anaga qalad oo arkayna waxaa waaye arrintii kurihii laga soo tagay waa nagala xaday saan baana la yeelay eh, jabukati baa saan la yeelay waxyaalo laga soo tagay oo laga soo gudbay ayay ku noqon hayaan taas le cilad u arkayna anaga marka waa cilada keliya een wixii dhacay hadda lasoo lasoo rogaal celinayo taas waay ha Mhm. waatay een, waxaan rabnaa inaan ogaano een, karuura een, haddii aad hadda leedahay in uu xisbigii uu mideeyo oo doonayo inuu hal ka dhigo raila sida hadda adiga hadalka u dhigayso Een, laakiin waad- wa- waa arkaysa mud- muddooyinka u dambeysay waxaa arkaysa kuwa ka socda odgam iyo weliba kuwa ka socda jubilee inay markaas madaxtooyada tageen lana kulmeen een, madaxweyne william ruto kana kana arrinsadeen Een, soo taasi ma dhahayso hadda way sii furfurmanaysaa oo lagama yaabo waktiga dambe in azimiya ay sii mid eh, dabcan hal ay sii noqoto sidii hadda labada kun laba iyo labaatanka ay ahayd Een, horta haddaa fiirsid raila odinga weligiis bay xisbi uu marka iyadu ku istaagay sanad dambe ama shan sano oo dambe kuma istaagin xisbi wa- ee doorasho kastoo imaatay xisbi cusubna ayuu wataa marka midda jirta waxaa waaye een, ummadda jubilee waa xisbi madax bannaan waa xisbi ninka ay rabaan la kulmi kara so wixii azimiya ka soo baxay oo madaxweynaha toos ula kulmay la fadhiistay waxay hayaan jubilee oo uu weyn yahay ninkan walaalkeen aadan kaynaan iyo sabina chege way la kulmeen way fadhiisteen go-aan ayay gaareen hindana kor labaad bay isku laabteen way fadhiisteen soo xisbigan oo jubilee o d m ma qasbi karta ma dhihi karta hebel iyo hebel hala kulmina inkastoo ay isku lehi- yihiin hal xisbi ay isku yihiin oo azimiya ay isku yihiin doorashada waa laga soo dhaafay hadda waxaa la joogaa wakhtigii loo shaqayn lahay ummadda haddii ay arkaan jubilee waxaan ummadda uga adeegi karnaa anakoo madaxweynaha la tashano anakoo dowladda u tagna hadday tahay taas dhib kuma jiro markay soo noqdeen oo nimanka la kulmeen waad aragtay baarlamaanka waxaa ka dhacay qayle buuq iyo dood ayaa ka dhacday inii laga bixiyo jubilee eh, jubilee laga bixiya xisbiyaha yacni eh, sida fadmo dhuulo fadama dhulo oo kale in laga bixiyo jagadii aada iyo aad waa arrin oo xisbigooda ah Mhm.
yacni azmiya dhexdooda ayaga ayaa u taallaa laakiin midda jirta waxaa waaye waxaad ogaataa kenya waxaa jira waxa la dhaha freedom of association sax inaas qof kasta la kulmi kartid inaas qof kasta la fadhiisan kartid inaas raa'i wadaagi kartid soo markan waxaa la rabaa o d m inay ogaato inaas jira sharci yacni taabagelinaya ama ta- u- yacni u yeerahay jubilee inay la kulmi karta u d a inay ogaadaan maxaa yeelay marka aad fiirisid gaabanayaasha ka yimaadeen o d m madaxweynaha way la kulmeen so adiga markaan inay kuwaada markay la kulmaan ay dhib ay yihiin kuwan kale markay la kulmaan ay noqoto cambaarays iyo qof jaga laga bixinayo munaafiqnimo ay arkayaan aada iyo Ha.
aad marka maxaa loogu handadayaa haddii aad leedahay free of een, eh, association ay jirta oo qof waliba cidda dooda la hadli karo oo la kulmi karo waxna ay la qabsan karaan maxaa marka loo handadayaa maxay olajeedada ay ka leeyihiin odm marka ay tahay mise raila tikiisa ay yihiin Een, midda ugu horeysa waxaa weye horta jubilee waxay jago ku qaadatay azimiyo Xi- hadda markaas fiirisa xibnaha baarlamaanka eh, leader of minority eh, minority chief whipka s- waxaa saytu kulli waxay ku qaateen azimiyo ahaan Mhm.
soo nimankan marka maadaama Coalition ahaan ay- Ah, waa lagu wadaadeen.
waxay- Mhm.
waxay isleeyihiin maadaama ay nimankan nimankan u tageen dee daacad uma ahaan doonaan xisbiga mucaaradka so gab- mi- midda laisku dagaalay horta waa jago in nimankan meesha laga bixiyo niman kale oo o d m ka socda inay gashadaan midda horeysa waa isku daaltaas midda labaad waxaa waaye wakti ay nimankan ay bilaabeen yani or- orod mucaaratinimo iyo oy lahayeen waxaan hagaajinaynaa mudaharaad lisku imaaday raila uu dhigay laba raali uu dhigay oo mid uu ku qabtay jacaranda midna uu ku qabtay bahashi kale xilliga isaga ahay oy isku imaadi rabeen oy fikridda shacabka kagadi rabeen ay iyaga dhexdooda ay kala jabeen oo qol- qolada jubilee ay dhaheen anaga haddii raila uu wada maca- mucaaradnimo oo madaxweynihii ma aqoonsan uu leeyahay anaga yani kamid noqon mahayna jubilee ugu yaraan waxay qabtaa labaatan iyo shan xildhibaan ama meelahaas ay qabtaa soddon iyo kow soddon iyo kow haddii ay baxeen soddonka iyo kowgii ay meesha ay tageen raila wuxuu u arkay inay jab weyn ay tahay Mm.
o d m t soo iyaga dhexdooda waxay dhaheen markaan nimankan sidii aan markaan ku soo celin karna ama aan ku disblin garayn karna waa number one inaan xilidka aan ka qaadna kadibna aan warqado u qornoon dhahna idinka lama kulmi kartiin dowladda so Mm.
waan arin siyaasa iyo kadhex xisbiga dhexdiisa waad ogeed waad ogeed aan u malaynaa waqtiga jubilee oo madaxweynaha hadda kursiga ku fadhiya madaxweynehi baxay ay isku xisbi Mhm.
hayeen waad ogeed wixii ku dhacay ducaale dabcan ah, murko Kipchoge meel aad iyo aad.
gabadhan susan kihiga Mhm.
waan arrintii oo kale waa arrin siyaasa oo xisbi dhex taala aad iyo Ah.
aad laakiin een, maxamuudow sheekh yaruura ee, dabcan arrintan aad baa ula socota waan fahamsanahay Een, maxay tahay hadda tilaabada uu xitaa hadda uu ka qaadi la'yahay madaxweynihii hore uhuru kenyatta len xisbigan isagaa chairman ka ah xisbiga saa u weyn maxaa hadda loo gacan bidixinaya mise loo garamaraya Een, horta mida jirto waxaa waaye wadanka waa wadan afrikaan ah wadanka afrikaankan waxaa waaye ninka marka iyada kursiga ku fadhiya Mhm.
ayaa maamulka leh so midda ugu horreysa waxaa waaye number one een, madaxweynaha waad aragtay hataa iyakoo cambaaraynaya OD eh, nimanka o d m Mhm.
oo le ninkaan nalama socon Mhm.
ninkaan marka hore wuu- maxaa la dhaha wuu namaaweweelinay laakiin wuxuu toos u dhisay william ruto so uhuru wuxuu go-aan gaaray hadduu kursiga uu ka baxay inuu noqdo sidii maxaa la dhahaa kibaki oo kale iska nasada so asaga xisbigii arintaas hadda shaqo kuma laha ayaka ayaa u taallaa maxay qabtaa chairman ay qabaan wax kasta ayay qabaan ayakale u taallaa haddii ay hadda waa adartay muraad ay wax ku dhacahay mar warqad baa loo qoray waxaa la leeyahay waa lagaa qaaday xilkii Aad iyo aad.
mar lagaama qaadin so arrintii waa iska arrin xisbi ku saabsan so uhuru kenyatta hal arrin uu fiirinaya Mhm.
waa nin wadanka madaxweyne u hay toban sano soo saas mahno Mhm.
kursi hadda wuu ka degay so wuxuu leeyahay warniyow magacaadi wakhtiga yarayo hadda oo siyaasada ku jirto raa'ila as u kambayn garaynaysa Mhm.
ayaa isba dhib kusoo gaaray aad iyo aad hadda banaankaada iska joog Oo ka gaabso.
iska nasa maxaa yeelay ninka madaxweynaha eh marka uu kursiga ka dega Mhm.
oo retirement u aada Mhm.
waa un madaxweyne xilku yani waxaa laga qaada awoodda ayaa laga qaada mogeyn Mhm.
intuu madaxweynaha helaa uu helaya Mm.
so markaan dowladdii iyo taxpayerskii kulli waxooda bay ku Mm.
siinayaan soo hadhowtay inuu dowladdii maanta joogtay uu ka hor imaado dan uguma jirto Ah.
laba ma- laba arrinba dan uguma jirto waa nin maanta dowladdii dhammaan wixii uu heli jiray kulli ka helay midda labaad waxa waaye waa nin yacni adduunka dhammaan ay fiirinayaan Mm.
maxaa yeelay haddii aad fiirisid maanta maraykanka oo kenya politicskeeda kulli maraykan uu ku salaysan yahay senatkan waxaan kulli maraykan ayaa laga keenay Mhm.
Ma- obama wuu baxay yaa hay maanta donald trump wuu baxay yaa hay so standardka la dhigayo waxa waaye madaxweynaha marka u bax inuu low profile u qaata siyaasada wad- wa- wadanka iyaduu ka gaabsada maxaa yeele ninaa xilku ka fadhiy sidiis u maamul arag adiga shacibka shacibka marka iyada la maamulayo inaad ka qayb noqotid waay Mm.
so uhuru magaciisuu fiirinhayaa Mm.
wuxuu leeyahay aniga kursiga waan ka degay toban sano ayaan hay ninka hadda joogo si isku maamulo arag wixii raa'yi iska dhiibin kartidna wuxuu ugu dhiibinaa raa'yi sidii isagoo nin maxaa la dhahaa wadani ah waa tahay korre waxaa leedahay eh, madaxweynihii hore ha ka gaabso sida waxaa tusaale usoo qaatay madaxdii hore ee maraykanka ah Ba- barack obama iyo sidoo kale donald trump kuwaas usoo qaatay laakiin mid soo hadda eh, qorshaha eh, hadda socdo raila m- k- eh, qayb ma kama aha dooda kama riixayo eh, uhuru kenyatta in arrintan uu soo kiciyo eh, sidoo kale uu qayb kaga noqo dibadbaxyada maandhamaaniyada hadda socdo iyo sixir bararka arrimahan lagu dhaleecanaya lagu dhaliilay xukuumadda ruto waxaan u malaynaa horta madaxweynaha hore oo uhuru kenyatta uma malaynaya inuu maanta bannaan usoo baxo mudaaharaad u socdo oo waddo u qaado waddo u fadhiisto Mhm.
uma malaynaya aadiya maxaa yeelay asaga taas shaqadiis maaha waa nin state officer soo ahay waa nin madaxweyne soo ahay sharaf iyo wuxuu mudan yahay cizi Mhm.
waa nin yani dowladda hadda maanta kenyaatiga marka la dhaha profileka markaad fiirisid waa nin maanta madaxweyne soo ahay ummadii dhammaale loo aqaano hadda meesha u tagay laleeyahy waa excellence midaas waa taas yani maamuuskii buu wataa maamuuska weli.
hore Waa- waxaa jir waxaa jir wax la dhahaa madaxweynihii oo hore xishmadda ay leeyihiin oo ay wadanka ku leeyihiin ayaa jira tii aydaheed inuu maanta uu kasoo bax uu noqdo nin raila odinga oo kale ama maxaa la dhahaa, kalunzo msiaka oo kale oo mudaaharaad waddo u fadhiisani kara Mhm.
way ka kala fiican tahay maxaa yeele adiga haddaad fiirisid asaga mid waa yeeli karaa Mhm.
weli eh, inuu dowladda u cambaareeya Mhm.
waa yeeli karaa Mhm.
ugu dhaha dowlad saan waxba ma arka maxaa yeele waa nin madax soo hay sax dowladda wasixi karaa wuu la talin karaa wuu dhihi karaa war inta inkama jirta Mm.
saan ma aha hadda haddaa fiirisid waxyaalo barkood oo dowladda uu ku saxay ama uu ku hadlay inkastoo waktigiisna hataa ay taheyd isku mid ay ahayd waxa waaye sidii loo kala qaybsanaya jagoodhinka wasiiriinta p s yaasha Mhm.
hadda kaaska soo socoto Mhm.
prostatolka heedhkeeda Mhm.
arrimahaas iyada eh. waan arkay twitterkiisa isagoo cambaaraynaya oo leh war saan maahan maase kale u qaybisiin Mm.
waa talabtiisa eh.
Mhm.
Waa xaq buu leeyahay Mhm.
inuu ka hadlo wuu ka hadli karaa waa madaxweynaha hore afka looma qabanayo Mm.
wuu ka hadli karaa wuxuu dhihi karaa niyow saan iyo saan isku wax ku weydiin Mm, waa Wad- qalad.
wadan laguma wada Mhm.
taas waa u furan yahay sax waana shar- waana sharcigiisa iyo maxaa la dhahaa xuquuqdiisa waay laakiin madaxweyne hore intuu soo bax maanta bulshadu soo dhex qaada wadooyinka nairobi uu dhex mara uu dhaha yani maxaa la dhahaa mudaharadan subinaya horta waxaan umalayna asagaa ceeb ku tahay mana yeeli doono aad iyo aad laakiin raila odinga kalonso musyoka eh, niminka kale oo la socdeen iyo eugene wamalwa niminkaas waa nimin loo ogol yahay hadday subiyaan maanta lama yaabaysid aad iyo hadduu aad raila intuu imaado mudaharaad uu subiyo waddo u fadhiis Mhm.
waaba shaqadiisa aad iyo waa aad nin macaaradka ah Mhm.
macaaradkana shaqadiis waxa waaye la walax Mm.
dowladda inuu ka hor imaado Sax.
oo cadaadis u saara sifa ay maxalla dowladda dhaqdhaqaaqeeda u badiso Mm.
maxaa yeele soomaalida waxay dhahdaa faraska waxaa loo qaraacaa inuu cago badiyo aad iyo aad soo ma arkays Ay daba orod ku dheereeyay.
ha orod ku dheereeyay Mhm.
kenyaati waxa waaye siyaasadda kenya waxa waaye ninkan isagoo shaqaynaya Mhm.
ayaa la cambaaraynaa inta lagu dhufanaya wixii qalad u suubili soo bixinaya sifa beri Mm.
qaladka uu suubinayna uu ku arko uu ku joojiya Ha.
wixuu suubinayna uu markaan uu sii badiya Aad taas iyo waa caadi waa la ogolyahay Aha.
midda labaad waxaa waaye eh, raila odinga xisbigiisa inuu isku haayo maxaa yeele raila hadda sian arkahay waxaas hami ugu jiraa siyaasa 2027 mar kale mar kale Mhm.
waa marka ugu dambeysay Mhm.
Xa- wuxuu dhihi jiray xabadda ugu dambeysay markaas xabaddiis waa hirtaa isaga ma- Aad iyo ma- aad.
xabadda ma tuuro so waqtiga Aye.
had- hadda la joogo wuxuu rabaa inuu ummadda isku keena wadanka qiiro uu Aad iyo geliyo aad.
niminkan yani wixii failias oo maa maxaa la dhaha wixii ka gaabiyaan inuu ku faa'iidaysto ummaddii uu ku- ku- ku kiciyo maxaa la dhaha ummadda ku kiciyo sifa hadhow dambe markii kori la aadayo Mhm.
la dhaha war ninkaanayt waan aragnay wixii israa'iil ay sheegay ayaa soo baxay duqa aan aadna Mm.
maxaa yeelay qofka markuu siyaaso uu ku jiro hadduu maanta raa'ila intuu aamuso iska aamuso uu imaada july 2026 uu imaada waxaa le ada inta ogaantay horta maxaa isku aamusineed Mm.
haddaad wax arabti maxaa dowladdan ugu sheegi waysa camba- u cambaarayn waysa kenyaati waxaa waaye haddii is aamustid waxaa lagu leeya ninka dowladda buu la cunahayaa wuu aamusay soo raila waxay ku qasbaysaa inuu macaaradku isku keeno umadiisu gacanta ku haayo sifa ay gacanta ugu bixin dowladda hadda soo gashana waa dowlad nin kasta oo dhaqdhaqaaqa oo macaaradka u yeerani ama jago siini ama wax siini sifa ay ninka kusoo wadat aad iyo aad raila t uu celinhaya so laakiin meesha waa afrikaan hadda jubli oo kale Aha.
haddii fiiris jubli Aha.
nimankan dhamaalo soddon iyo kowga meesha tegayeen Aha.
nin maanta ku taga fikradtiisa Maha.
oo leh yacni ma laha waa nin ama hunguri meel laga tusay ama jago meel laga tusay ama lasoo xodxotay ama lasoo aad iyo xoxotay aad so wix ii kahaya duq duq wix Aha.
celinhaya laakiin dee maxaa la dhahaa dad gaajood Aha.
ada gacanta gacan kuma hayn kartid aad iyo aad Ah.
marka hadda eh, karura eh, ilaa iyo labada kun toddoba iyo labaatanka mekulta inuu isku rareebi karo mise uu daadihin karo xi- azimio la umoja raila odinga Eh, horta ma diri jirto wadanka siyaasa kasta weji cusuban ayaa la imaada waa sax laga yaabo hadda madaxweynaha meesha ku Aha.
fadhiya iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa inay isgafaan Ah, wakti dheer waay sax ugu yaraan afar sano iyo bar waa wakti dheer Mm.
wax kasta way dhici Mhm.
karaan raila asaga wuxuu ku fiican yahay hal jubilee way tegi xisbiyaashan kale way tegayin laakiin niminka o d m la dhahay Mhm.
ama intuu dhinta moga kama tegayin wallayo waa loyal Mhm.
so o d m tana marka aad fiirisid ugu yaraan raila maanta waxaas gacanta ku haystaa ama qof ha taageera ama aas taageerin shan milyan oo kuri gacanta waa ku haystaa sidii kuwa iika ay ku hayn lahay waa inas haween iyo maalin u fadhiy maxaa yeele waa nimanku ku dhaheen anaka raila xa- xabad xabad haddaa lagu soo tuuro shafka aan dhiganayna Mhm.
ma arkaysaa dad saas u haystaa dad very loyal eh yacni waxayba ka dhigteen oo kale yani raila waxayba ka dhigteen oo kale yacni nin oo maxaa la dhahaa maanta qaar qa- qaar waxaad arkaysaa kule ninkan waaba yacni nabigayn oo kale aad iyo ma aad arkaysaa soo ayag waxay ka dhadhacsan soo m- markaan isaga wuxuu inuu isku hayo rabaa hadda qayladan buuqaysa saan waxau leeyahay dad macaarad oo dowladda ka hor imaaday ciddii madaxweynaha uu ka dhashay oo kale ama madaxweyne ku-xigeenka hadda u yahay dad waxa markii maamulku lahaaya maamulku markii lahaay dad baa isku dhici doona Mhm.
waa la kala fanayni doonaa Mhm.
soo wuxuu leeyahay kuwii ii kahay Mhm.
wax ka soo qabsa Ha.
soo ma arkaysa Aad iyo midii aad.
kale waa jagada la qaybsanaya Mhm.
raila dad baa kusoo dhintay dad baa usoo rafaaday markuu arka markaan dowladda wax kala qaybsanay Mhm.
oo labaatan iyo aan dhahna wasiirinta oo kale markii la qaybanaya s- saddex iyo toban waxay ka yimaadeen cid cidda madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa dama ayagaa kala qaybsaday ayagaa kala qaybsan Mhm.
soo dadka isagii ma- ninkan waxaa la rabay markaan inuu u yeero oo kale adiga hataa hab u yeerin ninka raila hataa yeerin Mm.
ha u yeerin laakiin jagada markaas qaybani inaad si cadaalad ku qaybisid oo dadka aad gaarsiisid waay soo wixii ayaga ay ka kacdoodsan yihiin horta waa arrin jirta Mm.
laakiin waxaad ogaataa arrin dowlad kastoo kenya soo marta kasoo bilaaw uhuru kenyatta aabihiis duquu dhiminayay jomo Kenyatta.
kenyatta Mhm.
mooy ku xiji Mhm.
kibaki kusoo xiji Mhm.
uhurugna naftankiisa Mhm.
midka hadda joog Mhm.
qof kasta horta waxaa jira wax usoo qof usoo dhinta ayaa jira Mhm.
kenya waxaa la dhahaa politics of loyality Mhm.
yaa kusoo rafaaday Mhm.
yaa lacag kaasoo bix Kusoo halgamay.
yaa kusoo halgamay Mhm.
yaa kusoo dhis Mhm.
kindiki haddaad fiirisa hadda professor kindiki oo kale Mm.
marka hore waxaa loo qaatay madaxweyne ku-xigeen sax waa tii waa doodana tii kadib la waqti fadhiistay badan dhagta la iska siiyey waxaa la dhahay niyow dee ninkan Mhm.
haddii aan ka tagna cidda madaxweynaha hadhowtii ciddaas dhammaan macarada inuu Waa kala guy.
ha Ah.
adiga inaa meel ku siina haddaan soo gala Aha.
haddaan soo gala Aha.
inaa meel ku siina aada iyo aad intaasna kistaan qaada kusii sug aada iyo aad politics kenya waa saas Ah.
maxaa yeele qofka markaas jagada aan ka reebi Mhm.
inaad kursi heli doonto ma ogo madaxweyne inaad uhuru noqon doona adi ma ogid raila eh, maxaa la ruto Mhm.
so sife lagugu reeb horta waa ina kistoo lagu sii kistaada markaad qaadatid kadib aad jago sugi markii soo galay waa jagada ugu weyneed ugu muhiimsaneed ayaa la sii sax soo markiis Adi.
ninka isaga oo kale kama tegi kartid Mm.
waxaa kusoo heray walaalkan ducaale oo kale Aha.
ducaale wuxuu ahaayay ninkii from twenty thirteen Mm.
la taaganay ruto markuu soo galay jaga ayaa la siiyey Mhm.
xilli qafas ka tigi karta maaha Sax.
murkomen ma arkaysa Mhm.
ee ka soo qaba ninkan jir jir waa nimin ninkan ina sakolkiisi waa niminkii campaignka gacanta ku hay waa niminkii Dhaqdhaqaaqdii ku daba socday. Mhm.
finanskiisi Mhm.
agentkii nimankay soo qorayn waay soo kenya waxaa waaye ninkii kusoo dhisi iyo niminka kusoo rafaada waa inaad wax siiso horta Mm.
kadibna aas ummadda kale aad markaa inaad dhahdid war awe samburu awe soomaali kale awe turkaano awe regional balance inaad subisid waay soo markaan midii aad raila iyo kooxdiisa ay ku qaylinahayaan ay dhibsanayaan oo ay dhibsanahayaan Mhm.
waa arrin jirta Ahaa.
waana arrin laga rabo madaxweynaha inkastoo ay kusoo dhiseen nimankan Mhm.
wax sii laakiin ummadda kalena hay hilmaamis Ah.
waa tahay aad baad umaasantahay maxamed karuura ee dhegeystayaashan goor qaadka telefoonada siin doona Een, si qurux badan baad u sharaxaysaa Een, aan usoo laabano dhankan een, een, xukuumaddii hore ee uhuru kenyatta ee dabcan shakhsiyad ee markaasi ka tirsanaa markaad fiiriso sidii wasiirkii amniga gudaha dr fred matiangi Een, hadda xukuumadda ruto mala is oran karaa waxay wadaan waa mid argoosasho ah oo ayaga wixii lagu sameynayay eh, dhibaatadii had- waqtigii doorashadii ay ku jireen waqtigii ololihii ay ku jireen wixii soo socday wixii soo halgamayay in hadda ayagana eh, dabcan guryahooda loogu imaaday ma fadhigooda loogu imaaday Een, horta midda jirto qalad qalad laguma sax aada iyo aad.
waan ogsoonaana matiangi arrimo badan oo qalad ku sub Mhm, ka mid tahay arrintii miguna miguna mhm, aniga kula hadlahayo Mhm.
waxaa jirta keeskayga oon geey kotinig aada iyo aad, inay miguna miguna loo ogolaado waddanku inuu soo gala aada iyo aad.
inay loo ogolaa haq- maxaa la dhahaa xaqiisa lamaga maxaa yeele guriga ayaa laga jibi Mhm.
ilmihii oo meesha jooga ayaa laga fiiji waxyaalo badan ayaa jira so wax magdhow la dhahaa jira Aad iyo compensation aad.
wax la dhahaa Compensation, jira, aad iyo aad. Mhm.
compensation in magdhow la siiya aniga naftankayga kula hadlahay highcourtka ayaan gey Mhm.
waan laba marka iidaheed waa ku jirti arrimihii ay kahed ke- keesaska la rulgariyay ayaa ku jirta oo la dhahay ninkan wadankan waxaa looga bixi si xaqdarre ah ha la soo celiye baasboorkiisa ha loo celiye magdhowna ha la siiye Mhm.
ilaa maantadan dowladda hadda joogto ninka waa soo noqda laakiin magdhow lama siin so matiangi waa ninkii labaatan maxaa la dhahaa ugu yaraan kow iyo toban court order diiday inuu fuliy Mm.
isagoo oo fulinay in sharciga waxay tahay inuu isagoo fuliy wuu diiday tii aydaheed waa qodob gaar ah haddii maanta matiangi aas ku haystid arrin waxaa la rabi inaad maxkamad keentid Mm.
laakiin inay gurigiisa ugu tegtid gurigiisa ku cadaadisid ninkii xabis guriga aad gelisid waa arrin qalad ah waana laga fiican yahay soo markaan qalad qalad laguma saxa soo dowladda hadda joogto wixii ay soo bisi qalad ay ahayd Mm.
Ah.
waa tahay dhanka kale waa mid xiise fara badan ka tahay wadanka ee canshuuraha ah Waxaa arkaysa in madaxweynaha u dheh cid waliba waa in canshuurta ay bixisaa cid waliba haday tahay haddii xil aad soo haysay iyo haddii dabcan wixii hore waa laga soo gudbay hadda qof waliba waxaa xil ka saaray in canshuur bixiyo waa tii buuq badan ee ka dhalatay oo la- dabcan shakhsiyaad gaar ayaa markaas xukuumadda ruto ee bel- ee dabcan tilmaamaysanaysa canshuuraha een, qaabkee horta marka hore loo bixiy wax ka fahansan tahay Een, sidoo kalena ma- qaabka hadda canshuuraha loo wado oo wax loo bixinayo
Een, horta mida jirto waxaa waaye dowlad kasta oo soo gasha waxay isticmaashaa k r a Mhm.
d c i Mhm.
ayay isticmaalaan sifa ay ku cadaadiyaan ummaddii ayaka ay kala yihiin kala siyaasa sax uhuru kenyatta ama raila odinga ama william ruto maxaa la- ama kalonzo musyoka ama aniga karura haya Mhm.
haddii aan nahni kala fikrid Mhm.
maxaa keeni inay aniga ay k r a daba kacda la dhaha canshuurtaas intaa soo sa sooma bixinin ma arkaysa k r a waa maxaa la dhaha laan madax banaan waa laan madax banaan madaxweynaha oo marka iyada madaxweyne ah ama aan ahayn ayaa inay dhahdo intaan ayaa lagu wele warqad u qorta ay doonan kartaa cashuurteeda ma arkaysa k r a wax tax exemption la dhaha haddaay jiraan waa exemption laakiin qofka maanta maxaa yeele madaxweynaha hadda arrin mishaar uu qaadanaya sooma mishaarkiis waa la canshuuraya soo saas maaha beecsharo uu leeyahay beecshiradiisa in la canshuuro waa qasab haddii ay jirto beecsharo madaxweynihii hortiisa oo canshuur aan bixini karin horan aan bixinaynin in la dhaha maxaa la dhaha waxaa lagu leeyahay canshuurtan oo la bixiyay taas waa qasab laakiin in siyaasa dad siyaasiyiin ay ka hadlaan ayaa qaladka ah k r a waa laan madax banaan d c i waa laan madax banaan haddii maanta adiga maxaa la dhahaa askenti dhib xagga amniga d c i inay ku yeerta ku waraysata ayirko arrintaa wax ka ogaata haddii qalad lagu arka maxkamadda ay ku keenta ayaa la rabaa laakiin haddii arrinta siyaasa la geliy dowladda hore waxay ka qaylinaysa hadda william ruto wuxuu ka qaylinay inii k r a dad lagu dirahayo inii d c i dad lagu dirahayo ma arkaysa inii anta corruption dad lagu dirahayo ayuu ka qaylinay tii ayadaheed maanta inay sii wadaan horta waa nasiib darro ma arkaysa k r a waxaa la rabaa waa laan madax bannaan wixii allahi qof database a haystaa qof kasta kenya wuxuu qabaa pin business kasta wuxuu qabaa pin ma arkaysa k r a pin ay qabaan haddii aas ninkaas wax ku leedahay si professional ah ku doon waxaada adiga waxaa tahay laan madax bannaan k r a maanta waxay dhigi kartaa becsharadan iyo becsharadan hala xiro maxaa yeele ma bixinin canshuurti intaas soo sana so laakiin in siyaasa la geliyo oo siyaasa laga dhiga maahan ha so waxaan dhihi lahayn horta qolada k r a k r a waxeeda iyo siyaasaha kala saarta maxaa yeele waddanka canshuurtiisa ma wadi kartid adigoo maanta siyaasa ku jiro midda kale qof kasta kenya waxaad leeyahay xornimo uu leeyahay haddii maanta adiga k r a ay dhahda aniga ay dhahda laguba baldiin oo lacaga lagugu leh haddaa ay dhahda anigana malihi aan dhah maxkamadda ayaan tagaya k r n maxkamadda imaaday waa la fiirinaya wixii markaan xaqiiqda ah aa la bixinaya soo k r markaas ma maxkamadda xukminaysa waxaad bixinayso
maxkamadda waxay xugminaysaa in horta waxa ay k r ay sheegi ay jirto run ay tahay inaas bixin jirto maxaa yeele adiga maanta haddaad dhahdid ani k r waxba iguma laha waan bixinay waa inaad la imaado warqadahaada wax ku bixisa k r inaad la imaado wixii lagugu lehi isis u bixin maxkamadda markaas go-aan ay gaari laakiin haddii arrinta siyaasa la geliy soo waxaa la rabaa k r k r waxay yeeli kartaa inay becshirada xirto becshirada maanta haddaa la xir bakad haddaa la xir maanta kootineed aadi wallahi ani si qaldaraa liga xiray waad ogeed gabadh iyo ka shaqaynaysay kisum nakuru waad ogeed arrinteedii kootini ay tagtay kootini kaare waxa lahay waxaad meesha ku haysiin ma laha soo arrimo saas oo kale ah waddanka waa waddan sharci ku dhisan marka inta badan waxaa leedahay waa la iskuga cagaduglay waa la isku cabsiya kayaarada naftinkeeda waa arrin waa maxaa la dhaha body oo askeena sharciga waxaa la dhaha waxaa la dhaha k r act ma arkaysa actigooda ha raaceena amarkooda ha ogaadeena laakiin in maanta nin oo lagugu cagjuglay ma arkaysa maanta oo kale madaxweynihii horo waddanka waa nin wakti kasta madaxweyne ah xishmadiisa ayuu leeyahay k r a iyo d c i e arrimo saasi maanta inay maxaa la dhaha ay bilaabaan wax weyn maaha waa edabdarro waa sharaf darro soo k r a waxaa laga rabaa haddii uhuru kenyatta ay wax ku leedahay ama raila odinga ay wax ku leedahay ama inaga karura ay ugu leedahay inay isku si maxaa la dhaha ay noo tirtirays isku si ay yacni maxaa la dhahaa ay wax no nooga imaado ay dhahdo biinkaada waa kanaha becshiradaada waa tanaha gurigaada waa kanaha intaas soo san waxba ma bixin anigana aan dhaha gurigayga waa runtaa waa kanaha sanadkaas iyo sanadkaas waan bixin sanadkan iyo sanadkaan ma bixin aan isku imaano waa tahay midda kale k r a waxay qabtaa policy oo sharcigeeda wax la dhaha ayaa jirta maxaa la dhahaa payment plan haddii maanta adi lagugule hal milyan hal milyan lagugule qorshaa ku bixin kartaa jirta hataa intaas go-aan as gaartiin ad dhahdeen aniga bil kasta toban kun ayaan bixinaya go-aan ayaa leedin soo policy ayaa jira soo k r a waxaanay dadka iskaga soo boodi ama ay leedahay saan waay wakti kasta haddii aad fiirisidna maanta waxaad arkaysaa intaas soo nin oo becshiraley oo lacag lagu leh lagama hadlo ama haddii laga hadlana waa si wax loo hayaa professional ah ninka waa loola hadlayaa lacagtan baa lagugu leh haddii aad fiiris maanta toyota kenya haddii aad fiiris samiya maxaa nimanka samiya bagla hindiga niman soomaali oo ganacsiyaala jira laakiin maanta arrintooda bulshaha lamasoo dhiga maxaa yeelay nimanka aykaad warqad ayaa loo qoraya warqadda ay kama jiwaayeen looyar baa ay leeyihiin waa la hadlayaa laakiin markaad aragta dadka madaxda oo siyaasadda ku jiro waa la buuninaya mediaga keen inta keen waa arrin siyaasad ku salaysan soo k r a iyo siyaasada inay kala tagto waa in marka lakal- La kala qaada ayaa la rabaa.
aad iyo aad Een, gabagabadeena soo gaaray karuna dhegeystayaashana eh, laba iyo saddex aan siin doona iyagana eh, bal eh, aragtidooda fikirkooda eh, ama su-aalaha waxay qabaan bal eh, arrimaha xaaladda waddanka ka taagan Een, karuna waxaan rabnaa in ogaano een, madaxweynaha wuxuu inta badan aad ugu ololin jiray waqtidii doorashadii waqtidii olalihii eh, inuu dhihi jiray xaaladaha micishada sixir bararka quduruuriga waxaasoo dhan in hoos loo dhigi doono dabcan xukuumaddiisa ilaa haddana weli eh, qaylidhaan xoogana socotaa shacabkana aad bay u qaylinaya shalay u dambeysoo arg- waa arkaysa erig omodio oo ka qaylina leeyahay sar laguma noolaan karo maxaa ilaa hadda u qabsami waaya madaxweynaha mise xukuumaddiisa Een, horta mida jirto waxaa waaye madaxweynaha hadda haddaad fiirisid afar bilood ama ku dhawaad uu ku jiraa meesha aadi afar biloodna waddan kuma bedeli karta so midel re waxaa waaye arrintii waxay bilaabeen inay bixiyaan fertilizers ay beerihii ay siiyaan bacriminta Ah, Mhm.
beeraha ay siiyaan aad iyo aad oo dadka beeraleyda ay waxay abuurtaan Mhm.
kadib waxaa jirta arrin ayadana xagga saliidda Mhm.
xagga saliidda haddaa fiiris hadda wadamo badan ayaa isku dhadhacsan saliiddii korar baa usii socotaa wixii international market ka imaada oo yacni maanta saliidda oo kale kenya saliid ma qodato Mhm.
saliid ma haysato Mhm.
haddaa aragti shidaalka dadaa kule shidaalka kor buu u kacay dowladdana kor usii wata waxyaala barkood ay ummadda inay fahmaan arab aa jirta Mhm.
maxaa yeelay saliidda maanta waxay waddankan ugu imaadaa carabta ayay ugu imaadaa Mhm.
carabta saliidda ay kaale wad- wad- adduunka dhama ilaa maraykana ka qaata haddii ay intaay arkaan ayaga saliidoodii ay kor u qaadaan Mhm.
saliidda weji ilaa joogto kenya kor u kici maxaa yeelay anaga saliid ma lihin saliiddii markay kor u kacda waxa- waxay gaarigii waxaa isku daraya qarashka lagu daraya hadda ga- wajeer oo kale asal waxaa lagu aadi jiray laba kun hadda waxaa lagu aadaa la- mar waxaas taga saddex kun hadda waxaa lagu aadaa laba kun iyo shan boqol maxaa yeelay saliiddii ayaa koraysa soo wax kasta horta qarashka kor buu kacayaa xagga cuntada haddaa fiiris waddanka awaaro badan ayaa ka jira maanta waxaad arkaysaa central meeshii central kenya kiambu oo cunto loo- raashin loo qaybanayo oo masaacade ah geley loo qaybanaad arkaysaa waa waddankii meeshii ayaga beerta abuuri jiray geleyda soo bixini jiray Wax soo saari jiray.
soo saari jiray Mhm.
waxaad arkaysaa maanta meel la dhaha oo kale maxaa la dhaha eldoret Mhm.
oo dad raashin loo qaybinayo ma arkaysaa waddankii awaare ayaa saameeyey waxyaal badan ayaa jira oo isbedelay markaan madaxweyne waxaan u malaynaa aniga hadda maanta la joog kuma dhaliili kara maxaad usoo dij- usoo ridi waysay yacni maciishadii dowladdu waa in waqti la siiyo adiga ugu yaraan hal sano in la sii waayo Mhm.
hal sano kadib hadday wax ay soo ay isbedeli waayaan Mhm.
marka iyada dhaliili waa bilaaban karaan Mhm.
mid waa taas Mhm.
midda labaad haddii aad fiiriso waddanka sidii aad sheegay madaxweynaha aad aad noo sheegay waxaas dhahay markaan imaaday waxaan wi imaaday national treasury oo Ah, qasnada ma- qasnada waxa Mhm.
lacag ku wasaaradda jiro.
maaliyadda maaliyadda ay ku jiro Mhm.
ayaa jirta Mhm.
soo hadda weli bajetkiis u horreeyey weli ma gelin maxaa yeele madaxweynaha bajetka waxaa waaye waa sanadki sanadki waddanka waxaa waaye juun Mhm.
ayuu bilaabanaya Dabcan waa bishii lixaad.
fast july Mhm.
ayuu bilaabanaya aad iyo aad soo fast july bajetka ay aruuriyeen aan aragna wixii ku qaban rabaan aan aragna So, markaasaad ogaan kartaa ninkan Mhm.
nin oo yacni wax qaban ayaynu wax ha qaban yani nolosha hoos usoo ridaa ma yahay mise maaha maxaa yeele hadda bajetka lagu shaqaynahay waa bajet uhuru kenyatta ka tagay Ha.
soo saas maha Mhm.
soo waxaan rabnaa juun juun marka la gaara kan hadda lagu shaqeyna waa tu- financial Wa- wa- financial 2022 ha.
sax asaga 2023 financial 2024.
2023 ayuu bilaabay Mhm, mhm.
budgetkaas ayadaan ka ogaani karnaa Mhm.
ninkan muxuu damacsan yahay Mhm.
muxuu rabaa Mhm.
qaaramay masooridaaya Mhm.
taas ayaan ku ogaan karnaa Aad iyo aad.
haddii taas aan ku aragna inuu ku jirin hab yacni lagu soo rido maciishadii hoos loogu soo rido markaas u- in loo- la- la qabsada laga hadla lagama daaharada way ogoyla aadid Ah.
laakiin haddii aad leedahay sanad ha la siiyo ee, raila waa arkaysaa il- iyadoo dabcan waqtigii xukuumadda xil- laba bilood saddex bilood ordayso ayuu dibad- dibadbaxyo imaan dhammaano dabcan waxyaala qaar uu ku bilaabo kuna eedanaya xukuumadda ruto in waxba ay dowladda hadda ay ka qabanin maciishada marka tee saa la isku waafajinaya marka En, raila odinga horta waa nin ku- kursi laga qaaday aad iyo waa nin kursi Aadi.
laga qaaday Aadi.
soomaalina waxay dhahdaa naag la furay ama haddaada kuma maqna aad
naag haddaad mar kale tagtiin Aadi.
maalin ay ku ammaani Ma jirto.
ma jirto Aye.
soo raila tiisi waa islaal la furay oo kale marka Aye.
waxaad ogaataa Aadi.
raila odinga waa nin kursi laga qaaday waa nin macaarad soo ahaay soo arrin raila odinga maxaa umalaynaa iyo bolisiga waa kaliyahay soo dowladda bolisigeeda ayay leedahay bolisigeedaan ogaana haddii aan aragna bajetkeeda 2023 2024 oon shicibkii waxba aan u hayn haddaan aragna markaas ka dabo dowladda waan cambarayn karnaa aad iyo aad waa tahay bal daqiiqada yar oo kooban aan soo hareen hadhowna eedeynin bal dhegeystayaasha qaadka telefoonadaan siiyo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal waa maxamuud sheekh karuura dhegeystayaal dabcan arrimaha gobolka waqooyi bari aad uga faalloodo sidoo kalena xaaladaha guud ee wadanka dabcan in badan dhegeystayaashu ay garanayaan fahamsan yihiin bal aan dhegeysta laba dhegeystaan siinaya dhegeystayaal intuu karuura uu naga bixin tobankii barqnimo warkiina la gaaray dhegeystayaal qadka telefoonka waa ka xumay qadka durba ka baxay xigaha kalaan siinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan walaal soo dhawaan ku salaamaya magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu fadlan su-aashaada adoo mahadsan aad iyo aad soo dhawow haye aad iyo aad shukran haye wax su-aal ma leedahay shaksi looma baahna aad baad umahadsan tahay dhegeystahaasi xigahaasi uma dabcan dhegeystaha kale qabtu ka baxay su-aal guud baa loo baahan yahay walaal soo dhow magacaaga waa ku salaamayaa shiraar waa saaxib waan salaamay shukran shiraar soo dhow waa lagu waaye waa dhunta saaxib waa saaxiib adigana laftigaaga waa lagu haysa alxamdulilah haddaan fikirkayga aan bal su-aalaha waxlaa inaan weydiiyo Aad iyo aad.
maaragtay iisheeg martida aad iyo aad
su-aasha weydiinaa waxaa waaye Mhm, arrin waxaa jirta maxaa ku raha loo ololaynaa inkastoo hadda wakti hore weliba ay tahay mhm, oo aadan barre iyo ninkan eh, maaragtay madaxweynaha ay wololaynayeen oo ah gobolka waqooyi bari inay ku dhiban yihiin maaragtay socdaalka ama ka- kibaandhaha haye maxaa laga qabtay taas raba inaan weydiiyo Aad iyo oo aad.
uga suuragalay shukran xigaha kale walaal soo dhow magacaaga hallo star f m wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga
ali mooyale joog Sa- mo- ah, halkee joogtaa
mooya mooyaale ha soo dhowow eh, su-aashaada waa tahay waan ka xumaayay dhegeystaasi qadku ka baxay cali En, dabcan xitaa haddii luuqada kale aad ku weydiin lahayd dabcan diyaar ahaan lahayd walaal soo dhowo magacaaga waan dhowahay cabdulhaadi booreale cabdi haadi soo dhow saaxiib
waan dhowahay ee, waxaan weydiin lahaa aha
maadaama ay bilaabeen mucaaradka dawladdii oo waxba isla haynin ay banaanbaxay danaanada waddanka ay qasaan madaxweynaha maxaa la gudboon si xaaladaas u dejiya waa tahay aad baad mahadsantaha shukran Eh, karura waa maqlaysaa dhegeystaha hore wuxuu leeyahay eh, waxaa jirta arrimo loo ololeynaya dhanka waxba dabcan eh, dhanka sharciga iyo weliba socdaalka Eh, ilaa hadda maxaa suurtagala leeyahay oo dabcan xitaa eh, markii eh, socdaale ay ay ku maraayeen gobolka waqooyi bari in wax walba laga qabanayo waqtiga dh- eh, bute hadhaadho iyo sidoo kale raamu iyo gaariso balaambala iyo eh, banaani ay tegayeen Waa- dabcan waa la socotaan filaya madaxweynaha waqtigu ahaa madaxweyne ku-xigeen uu ahaa asiga ducaale dhegeystaas arrintaasuu daba socdaa Een, horta madda horeysa dhegeysaan waxaan leenahay arrinta ID-ga Ehe.
iyo arrinta baasboorka waa arrin soomaali dhan lagu dhibo Ehe.
muslimiinta dhammaan- dhammaantood lagu dhibo aadiya hataa ka yimaada qofka ka yimaada laamu dhibka adiga maanta soomaali haysta ayaa haysta aadiya Een, waxaa la rabaa laba arrin Ehe.
madaxweynaha iyo ducaale waqtiga ay wareeganayeen waxay ballan qaadeen in ay soo yarayn doonaan Mhm.
waqtiga lagu heli doono Mhm.
maxaa la dhahaa kibandarka Mhm.
ay bixini doonaan vettinkan badan Mhm.
oo Turxaad maxaa la bixinteeda.
dhahaa vettinkan badan oo bassportka aadiya aad maxaa yeelay maanta passport markaa goosid Mhm.
vetting waxaa bilaabanaya square one Aad asal iyo waxay ahayd interview lagaga yeeri jir nyayo house interview isku geli jirtay Sax.
hadda way bedeleen aadiya waa inay chiefki aad jooga qulcaley Aha.
uu adigu vetting kugu soo hagaajiye aadiya aad waa inay d c i wajaara vetting kugu soo hagaajiye daca kusoo ogaadaan Soo qofkii la ogaadaan.
dabagalo Ha.
aadiya waa inay qolada niis oo wadanka sirdoonkiisa Aha.
ay kugu soo- ay kusoo ogaadaan aadiya waa inay hindana immigration officers nairobi ay kula fadhiistaan aadiya ma arkaysaa aadiya kadib ugu yaraan qofkii baasboorka wuxuu ka maqnaanayaa hal sano iyo walax waa arrin maxaa la dhahaa maanta aan loo dulqaadin karin Aha.
waa arrin aad iyo aad u xun laakiin waxaa shacibka u Aha.
bannaan wakhti kasta Aha.
laba arrimood Aha.
ma arkin nin maanta ka imaada waqooyi bari Aha.
oo intii maxakamad tageen Aha.
oo arrintan ka hadlayin ma arkin Aad iyo aad.
shacibka waxay leeyihin awood Mhm.
maxaa yeele haddii fiiris sharciga kenya Mhm.
qodobka koowaad Mhm.
waxaa isku leeyahay awoodda madaxweynaha isku dhaqdhaqaaqaya Aha.
awoodda xildhibaanku ku dhaqdhaqaaqaya Aha.
awoodda wasiirku ku dhaqaaqaya Aha.
shicibka ayay ka keenaan Aad iyo aad.
ma Sax.
arkaysaa all sovereign powers belong to the To people.
people of kenya Sax.
waa qodobka koowaad aadiya maxaa yeelay madaxweynaha adaa soo doortay maanta dhaqdhaqaaqa uu dhaqdhaqaaqayo uu madaxweyne ku yahay adigu kaa keeni Aad iyo aad.
xildhibaanka sidoo kale Mhm.
so waxaa la rabaa horta shicibkii Inay iyaga isqaamaan.
inay iyaga isqaamaan Mhm.
ma arkin xildhibaaniin Mhm.
north eastern Mhm.
gaariso maanta wajeer iyo mandheera baarlamaan ayay qabaan county assemblies ayaa la dhahaa county assemblies wixii kasoo gudba oo ka soo bax waxay imaadaa senatka ayaa imaadaa Aad iyo aad.
ma arkin ayuu koo fadhiyo oo ka doodahaya arrin i d aad iyo aad ma arkaysa midda kale ma arkin qof north eastern ka imaada oo parliamentary petitions wax laga jira aad iyo aad aqalka sare oo Mhm.
baarlamaanka usoo qori kartaa Mhm.
intaad usoo qori kartaa ayagoo soo qoreen Mhm.
ma arkin Aad iyo aad.
soo midda la rabo waxaa waaye shacabkii Mhm.
inay xildhibaantooda ay qabtaan aad iyo aad xildhibaaniinta wajeer waa tagaan Mhm.
gaarisa waa tagaan Mhm.
madeera waa tagaan Mhm.
inay qabtaan Mhm.
oo ay dhahaan adigu aan kusoo dooranin Mhm.
arrintaa maxaa iska qabata waa tahay xildhibaanka asaga hay Aha.
inay isqabsadaan isku imaadaan hadda firi dhaardhaweyta ninkii khayr alla sii kaynaan intuu isku imaaday uu waday u geeyey jublii dhamaal u geeyey meesha Ah, dabcan eh, soo maha aha.
ka kuyu u yeeri Aha.
ka ilinjiinu u yeeri wixii Aha.
meesha ku jiri Aad waa iyo- israaceen aad iyo aad.
maxaa u diidi xildhibaaniinta north eastern Aha.
inay isku imaadaan ducaaley u yeeraan kulligood wixii lasoo doortay wixii wasi- p s ay u imaadaan arrimahooda ayahooda ka shekeeya arrimahan ay tagaan state house ay la fadhiistaan oo idhahan anaga baasboorkan waxaad naga qaaday ballantan aawe idgan ballantan aad naga qaaday aawe soo soomaali aydaa kala socoto Aad ha iyo isku aad.
imaadeena Aha.
ha isqabsadeena wuxooda iyo ko- wadajir ha isla doonteena waa tahay gabagabadii aan soo gaarnay een, dhegeysta- midda kale aad iyo aad midda kale waxaa jirta eh, umalaynaa arrin oo raila odinka wax isu weydiiyey dabcan dhegeystaan wuxuu leeyahay een, maxaa la gudboon hadda madaxweynaha ee si arrintan dhaqdhaqaaqyada mucaaradka ku wadaan inuu arrintan ku xasili ku dejiyo adoo Arrinta- soo koobayo midda ugu horreysa horta waxaa waaye madaxweynaha waxaas madaxweyne u yahay ninkii soo galay iyo ninkaan soo gelin Sax.
raila omolo odinga maanta madaxweynihiisa waxaa waaye william ruto william ruto waxaa laga rabaa Mhm.
inuu muujiyo maxaa la wax la dhaha statemanship sax ma arkaysa waa aabihii waddanka aad iyo aad raailagan inuu la fadhiisto uu la hadla Mhm.
wax maadka celina ma laha Mhm.
wadanna kuma fiina kuma fiicna madax adeeg Mhm.
iyo dad adig ku soo doortay mataqaana oo kule hebel kuma soo dhisina Mhm.
dhaaf hebel san way dhaaf Mhm.
kuma fiicna Mhm.
aniga taladayda xan hadday tahay Mhm.
raila in maanta loo yeero oo jagalasii jagalaskiga aamusiiy Mm. Maxal eh?
ana ma ogeli Haye.
maxaa yeeli Huh.
raila wuxuu bartay Aha.
madaxweyne kastoo soo galo In la inuu aamusiyo.
inuu u yeero Aad iyo aad.
jaga la siiyo Aha.
taas musuq maasuq waay Ah.
waa political corruption Aad iyo aad.
waa musuq maasuq Aad iyo aad.
laakiin haddii aad dhahd maxaa maxaa jira Mhm.
max- ciladoo jira Mhm.
soo arrintan aan ka hadlayna waxaad dhahday eh, maciishadaad kor u qaadi waan soo ridayaa Mhm.
balaankan iyo balaankan ahaya Mhm.
ma arkaysaa Mhm.
So, inay la tashado uu la hadla Mhm.
waa mid midda labaad Aad iyo- madaxweynaha wadanka iyo madaxweyne ku-xigeenka Mhm.
inay tagaan meel kasta oo maxaa la finrol meel qof ka dhintay Aad iyo aad.
barasad ay Aha.
tagaan nimankan ay u mijiibaan Aha.
oo maxaa la cayl is dhaafsada Aad iyo waa aad.
laga fiican yahay Ah.
maxaa yeelay haddii cayda madaxweynahaas ka yimaada Mhm.
ama madaxweyne ku-xigeenka ka yimaadaan xiisada ayaa kacaysa Aad iyo wadanka aad.
ayaa kacay Mhm.
soo inay wadanka ay dejiyaan Mm.
nimankan ay u mijiibin Mhm.
wixii ay nimankan sheegaan oo dhalilina haddaa jirta wax ka Aad- qabtaan Mhm.
ayaa la rabaa shukuurula saaxiib aad baad umahadsan tahay waktiga oo oo nagu yar owgiis waan kaaga madcelinaa waktigaada juhdiga dadaalka ana siisay aad baan kaaga madcelinaya sida qurux baa noogu sharaxday waa maasintiin wallan aad baa maasintiin shukran karuura waa sh- waa maxamuud sheekh karuura dhegeystayaal aad baan uga mahadcelinayaa waqtigiisa juhdiga dadaalka uu nagu bixiyay dhegeystayaal iyo sida markaasuu noogu sharaxay saaxiibkaas aad buu umahadsan yahay saaxiib mar kale ayuu inoo imaan doonaa karuura haddii ay bahraale ka noqdo waxaa soo dhegeysteen waraysi markaasi dhinacyo fara badan taabanaysay oo markaasi aan la yeelanay maxamuud sh- sheekh karuura dhegeystayaal oo hadda markaasi naga baxay dhegeyste laakiin dabcan waxaan filayaa waxyaala fara badan dhegeystayaasha oo inta badan arrimaha siyaasadda ku qotomay inay wax badan ka fahmeen dhegeystayaal inkastoo laakiin ay dhegeystayaasha aada u xiisanayeen danaynayeen in su-aale ay be- ay weydiyaan sida eh, dhegeystayaasha ka qayb qaatay oo fursadan u helnay laakiin waqtiga ogiis ayaa inoo suurtagelin dhegeystayaal iyadoo martida sidoo kale ay markaasi ay f- dabcan degdegsanayso oo waqtiga aada ugu yaraa waan ka reelgelinay dhegeystayaasha laakiin waqtiyo kale ayaa ka badan saaxiibayaal laakiin haddaba waxaan ka hadlayna waa xaalada guud ee siyaasadda iyo weliba sida uu aada maqlayseen uu ku sharaxay sh- eh, dabcan dhinacyo fara badan uu taabanayay garuura isagoo s- ka hadlay habka jubilee ay markaasi arrimahooda siyaasadooda iyo sidoo kale qaybta azimiyo loomaja sida wax u wadaan iyo weliba or- dibadbaxyadooda isku soo baxyadooda ay ku dhilaan xukuumadda waxyaalo fara badan ayaa dabcan iminkan isku imaadeen oo dhi- uu ka hadlayay xaalkeedana meesheedu dhiga dhegeyste maxaa adiga kuu baxay muscab ismaaciil stuudiyaha kale dhegeystayaal ayaa qadka telefoonka markaas dabcan waa stuudiyaha kale ku jiraa balaasagan ku wareejinayaa saaxiibayaal
waxaanu aadi doonaa bal hal ilaa laba dhegeystayaan fursada siinaynaa ee kadib barnaamijkan soo gabagabeynaa si yuusuf uu sheegay waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibada uu icitaanada ku jiro aan ilaa hal dhegeyste star f m halow star f m halow
muscabo intaana dhegeystayaasha horta marka hore aan siinin waxyaalo fara badan horta waxyar aan dib ugu laabanaynaa sida hadda dhegeysta mid ka mid ah soo wacay uu sheegay maxaa xal u ah haddii dibadbaxyadii isku soo baxyadii raayila weli uu sameynayo maxaa madaxweynaha la gudboon dabcan tusaale yar ayaa la bixiyey oo waxaa leeyahay waa mid raayila inta badan uu bartayo oo hadda mar aan looga fadhiinin in uu madaxweynaha taas uusan sameyn wuxuu leeyahay xukuumadihii kasii horreeyey sida uhuru kenyatta iyo sidoo kale moy kibaki ayuu sidoo kale heshiisye lasoo sameeyey laakiin tani hadda wuxuu leeyahay kuma taageero laakiin wuxuu leeyahay ha sameeyo mid dibadbaxyadiisa mise mudaaharadyadiisa ama mucaaradnimadiisa kusii xoojiyo si xukuumadda dhaliilayada meelaha markaas nusqaan ka tahay mise dhaliilada ay ka qabto uu usoo saaro dhegeystayaasha inta badan waxay aada u xiiseynayeen inuu markaas karura ama hadaladiisa ay dhihi doono ama u dhihi doono in raila odinga ama raila odinga iyo sidoo kale uhuru raali ahaade waa ruto ay wada fariisaan oo ninkan markaasi la qanciyo wuxuu leeyahay taasi ma aha oo munaasib kuma aha waxaa soo gelaysaa in markaas nafsadiisa keli ah in la qancinayo wuxuu leeyahay tani keliya waa keliya hadda in laga dhaga furaysto sidoo kale hadallada laisku celcelinayo mise jawaabaha laisku bixinayo haddii raila son u dhaw ruto jawaabaya taasi wuxuu leeyahay waxaa awood sii siinaysa uu leeyahay mucaaradka wuxuu leeyahay taasi waxaa haboonba in laga gaabsado batatan ba lagabada hadlinba ayaa xal keliya u noqon karta le laakiin in xil markaas aan la siinin arrin markaas aad hadda hadalhayn durbo ka noqotay sida hadda inta badan raayila isaga uu qabo ama uu doonayo in madaxweynaha uu u yiiro lagana hadlo xaalihiisa danadihiisa lagu qanciyo
waa tahay yuusuf walow reyl odinga waa arrimahaas ka diiday marar badan uu sheegay inuu doonayn handshek xitaa xulafadiisa dhow hadda ay leeyihiin handshek dambe haddii aad aado dabcan annaga waan kaa dhaqaajinaynaa oo keliga ayaa handshekaasi sameynaya ruto marar badan isaguna uu sheegay iyo ku-xogeenkiisaba in handshek wax lah ay dhici doonin laakiinse hadda sidaad arateen dabcan maantana wuxuu sheegayaa in jivanji xarunta jivanji magaalada nairobi uu ku qaban doono kulan markaasi duca ah oo duca qaranna sidoo kalena qeybka cadaadiska dowladda lagu saarayo in qiimaha nolosha ay hoos u dhigto waanu sheegnay shalay sidoo kale waxaa jiray in qaar ka mid ah waa dad uu horkacayay waa ninka lagu magacaabo eric omondi oo isagu majaajilista ah uu xarunta baarlamaanka tegay iyagoo mudaaharaad halkaasi ka dhigay kadibna la kala eriyey iyagoo marka ka cabanaya waa qiimaha nolosha waxyaaba lamid oo aad iyo aad sare u kacay arrimahaasi ayaanu maanta barnaamijka ku eegeynaa dhegeystayaal iyo xaaladda guud ee dalka waad mahadsantihiin inaad markaasi na dhegeysataan sidoo kale inaad markaasi barnaamijka saaxiibada koobnaa ee qeybta kusoo noqday way mahadsan yihiin iyo weliba martida way mahadsan yihin dhammaantood intaas ayaan barnaamijka kusoo gabagabeyneynaa waxaan dib u kulmi doonaa hadduu eeba yiraahdo kulanka xigo ee berito ee barnaamijka hogaanka ee arrimaha qoyska intaasi ka hor waxaan idinku dhaafeynaa sidaasi nabadgeliyo